asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuhu dhammaantiina suwax wanaagsan kusoo dhawada xubinta wargeysada waana wargeysada kale ah daily nation iyo sidoo kale the standard wargeysadaas wax weliba waxaan eegnaa waxyaalaha ugu weyn ay soo bandhigaan iyadoo dhegeystayaashaan u bandhigno aanu sidoo kale u sharaxno halka sidoo kale anu ka ogaano qeybahan dambe siday kusoo kaakaceen kuwa beristeen hadalhayntus ku socodka waxbarashada dhegeystayaal waana qeybaha dambe maqalka idaacadda qeyb ayay ka tahay waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal wargeyska ee iminka gacanteeda ku jira dhegeystayaal wargeyska daily nation saaka muxuu halkan qorayaa dhegeystayaal wuxuu faahfaahin ka bixinayaa uuna qorayaa dhegeystayaal kadib markii qaar ka mid a guddiga doorashooyinka xududaha i b c ay kasoo hormuuqdeen guddiga baarlamaaniga oo markaasi su-aalo laga weydiinayay lacaga markaasi lagu leeyahay deemo ah guddiga doorashooyinka xududaha i b c iyo agab ama qalab markaasi ay lahayd guddiga doorashooyinka ay lumeen intii u dhexeysay labada kun saddex iyo tobankii ilaa labada kun koob iyo labaatankii dhegeystayaal waxaana su-aalo laga weydiinaya xubnaha ugu sarsare uu hogaaminaya marjaan xusein marjaan halkan waxaa markaas la sheegay ilaa laba kun laba boqol afartan iyo shan total number of dabcan waa laptopka ama qalabka markaasi mashiinada lagu kala hago guddiga doorashooyinka ee leeyihiin markaasi in la xaday doorashooyinka ka hor lagana xaday habkii lagu keydinaya mise goobihii lagu hay taas ayaa markaasi su-aalo laga weydinaya sida ay dabcan ciddii fududaysay iyo sida loo xaday waxaa markaas la sheegay ilaa iyo sagaal boqol konton iyo laba evid laptops oo markaas laga xaday dabcan qeybta electoral agency kisumu halka markaasi mucaaradku ay ku xoogan yihiin ayaa baadi wuxuu weydiiyey marjaan sidee sidee markaasi ku suurtagashay dhacday in markaasi la xado ama ay markaasi gacanta ay ka baxdo waxaa marjaan uu sheegay intaasi waqhti hore ay ahayd balse loo adeegsanin doorashadii hadda laga soo gudbay ee labada kun labaiy labaatankii agabka sistemka ayaa markaas lagu sheegay in isbedel iyo habeen markaas ay ku sameynayeen daqiiqado weliba iyo sidoo kale maalimo weliba waxaana halkan i b c dokumentiy soo saartay ku sheegtay in halkan ay soo saareen kuna xaqiijiyay in ay dhumeen agabyada taasoo in yar dabcan lala soconaya laakiin waxaa hadda la weydiinaya sababta arintaasi ay u fududaysay i e b c waana agabka inta badan markay doorashooyinka imaato lacaga balaayiin shin ay ku baxaan waxaa la sheegaya oo balaayiin shininka inay markaasi ku baxeen iyadoo sidoo kale ay ximbaarsan yihiin macluumaad ama data dhegeystayaal crucial data ay ximbaarsan yihiin macluumaadka markaasi waa dabcan agabka dhumay maxaa inta badan ay ku kala dhumeen meelaha ay mucaaradka ay ku xoogan yihiin dhegeysta sida wargeyska boggiisa afraad ee shanaad uu qorayo waxaana marjaan hadda uu dabcan su-aalo fara badan iyo waxyaalaha laga weydiiyey inta badan uu ku aaneeyey dabcan habacsanaan iyo weliba dabcan waa waxyaalaha lagu eeday raalli noqda waxyaalaha lagu eeday guddiga doorashooyinka inay ahayd habacsanaan iyo sidoo kale in markaasi aan dabcan baaritaano xoogan aysan sidoo kale ku samayn ama dabagal ay ku sameynen halka ay markaas ay dhigeen ama la qabtay ama ay qabteen agabyada ee guddiga doorashooyinka xudaha i b c sida caadada ah dhegeystayaal shantii sanaba intaasu bilyan shin ayaa ku baxdaa guddiga doorashooyinka xudaha i b c si ay u qabtaan doorasho xor iyo xalaal ah sidoo kalena aan dabcan dib u dhac ku imaanin ama sidoo kale walaacan ku imaanin sida howlahooda ay ugu sii wataan hadda ayaa su-aalo fara badan laisku weydiinaya sida qaabka markaasi la doonaya mar kale in arrintan loo guda galo loo baaritaanada iyadoo guddiga dabcan guddiga u qaabilsan baaritaanada ay d c i da ay soo saareen warbixino sida wargeyska bogiis afraad isagana uu ku qorayo kuna sheegay dabcan in xaaladahan ay baaritaanada markaas u joogeen meelaha markaas ay soo saareen ka mid a mohoroni oo markaas oktoobar labada kun koob iyo labaatanka sagaal iyo labaatankeedii huduma center ee jimileli word markaasi qaab registration ay ka socotay mise isdiiwaangelin ay ka socotay halkaas ay yaaleen xarumaha dabcan kidska ama dabcan mashiinada kombyuutarada qaarkood oo halkaas laga diiwaangelinay baaritaanada ay sheegeen intaasi dhaataga ay dabcan si dhow markaasi ola socdeen balse gacanta ay ka baxeen iyadoo dabcan laf dabcan balbalse la siifgareeyey ama dabcan inta la diiwaangeliyey xanaanka lagu hubsaday laakiin waxaa la sheegayaa in flash diskii uu halkaasi ku dhumay kadib dabcan waa dabcan flash diskii lagu keedinayo halkaasi ku lumay baaritaanada ayaa sheegayaan in ilaa iyo koob iyo labaatan voters waa raallahado lix iyo labaatan voters ay markaas ku cusubnaayeen laakiin markii dambe aan dabcan backupka loo sameyn mase lagu soo saarin saasna farashidhiska ay ku raaceen dhagiisa sida mid kamid mr mwangi uu ku sheegay waxaan hadda baaritaanada ay doonaya mar kale in lagu ogaada kadibna gudyo loo saaro sida markaas arrintan ay ku dhacday iyo sida ay guddiga doorashooyinka xudaha i b c ay dibdha xoogan dhankaas ay kaga soo gaartay iyadoo iska xil saaren ilaa muddadaasi labada kun sadexaawaa labada kun saddexiyo tobankii ilaa labada kun koob iyo labaatankii baaritaano rasmi ah oo qoto dheera lagu gelin dhegeystayaal waxaalaha markaas warbixinta lasoo xada lagu sheegay waxa kisumu waxaa lagu xaday ilaa iyo sagaal boqol konton iyo laba oo markaas evid laptop waa kuwa markaasi mashiinada qalabka yar ee qofka sistemka macluumaadka lagu ogaada dhegeystayaal ee markaas farta loo saaro muhiya constancy afar laptop ayaa isaga lagu xaday iyo sidoo kale power cable ama dabcan waa kuwa markaas lagu dabeeyo ama lagu qalabeeyo markuu dabka uu ka dhaco karajoya constancy waxaa markaas laga dhacay waa koob iyo soddon b v r kits ah kuwa markaas suulka la saara dhegeystayaal sistemka kuwa u dambeeyey afartan iyo shan oo markaas jajare ah oo dabcan lagu dabeeyo kajiado north constancy two del laptop ayaa lagu xaday dhegeystayaal waa kombyuuterada casriga del ah iyo sidoo kale z v r savaga ee markaas yar isagana halkaas kaga baxay mohoroni constancy one del laptop waa kombyuuter ayaa isaga laga xaday oo weliba aada u culus kaasoo inta badan lagu kala hagayay hanaanka iyo isbedelada ee qaybta markaasi ka screeninga dabcan lagu baaray iyo sidoo kale kuwa faraha lagu saaro farash disk iyo sidoo kale packab oo laptop ah oo la hayay jaajara sidoo kale kameerooyin oo laba kameera ee laga xaday u s b habka dabcan dabcan kuwa kebolada u s b tarakanithi waxaa laga xaday koob iyo labaatan laptopar marakwed west waxaa laga xaday lix iyo labaatan evid laptop ah nandi consistency koob iyo afartan laptop ah iyo sidoo kale toban finger print scanner ah dabcan seven ama toddoba markaasi kamerooyin ah ama kamerada ah iyo sidoo kale boqol iyo afar rechargeable batteries dabcan markaasi kuwa dabcan inta badan waqtiyada waa kuwa inta badan la adeegsado rechargeable dabcan dabka aan la gelin waqti dheerna haya dhegeysa bateriyada tree generator saddex generatooyin ah iyo sidoo kale saddex iyo labaatan b v r kits ah ay markaasi soo saareen warbixinta dabcan su-aalo laga weydiinaya guddiga doorashooyinkai xudaha i b c wargeyska boggiisa afraad ayaa saaka qoraya iyo sidoo kale boggiisa shanaad wargeyska the daily nation wargeyska wuxuu saaka halkan qorayaa mar kale dhegeystayaal waxaa laleeyahay waxaa sare u kacday burka waraalihda waa ugaalida mise soorta dhegeystayaal iyo saliida kadib markii dabcan waa hoosdha xoogan ay ku imaatay geleyda oo inta badan dadka shacabka ay ku tiirsanayeen waxaana hadda laleeyahay waxaa markaasi laga laayahay eebaha dabcan lagu keediyo geleyda taasoo horaanba digniin ay soo saarteen laguna sheegay inay markaasi aada uga yartahay inta lagu talagalay ayna ahayd konton kun oo markaasi dabcan jawaan oo geley ah laakiin hadda waxaa laleeyahay taasi maba taallaba waxay markaasi qasnadooda ka maran yihiin geley waxaa hadda markaasi warshadooyinka qaarkood ay sare u qaadeen iyo sidoo kale dukaamada iyo kuwa soo saara waa kuwa soo saara waa kuwa markaasi soo saara dhegeystayaale ugaalida soorta waxaana halka markaasi sheegayaan in dadka dabca macaamiisha gelida ee hadda dabcan culeyso xoogan mar kale ay soo fod saarayso kadib markii waqtiyadii la rabay in markaasi soog aan aysan soogeyn haddana sida laga soo xigtay chairman of the small medium scale waa kuwa markaasi ganacsatada yaryar dhegeystayaal oo dabcan soo saaro dabcan kuwa shiida ama sidoo kale waa raallahada waa kuwa markaasi shiida ama kuwa inta badan mashiinada yaryar ku soo saara waxay sheegayaan in hadda aysan isku jirinba stoogooda ama sidoo kale aysan haysaninba waxay ku soo saaraan waxaana hadda ay rajeynayaan inay iska xiraan goobahooda kuso dabcan waa goobahooda mehradahooda inta badan ay kusoo saari jireen geleyda dhegeystayaal kuna badeli jireen waa dabcan u badeli jireen soorta ama ugaalida wax u taqaanaa dhegeysta sida wargeeska saaga bogiisa qaybta dambe uu galay waxa uu qorayo waxaana arrintan hadda dabcan aada ugu socotay qaybna ay ka mid tahay ololaha raila odinga uu ku doonaya in dowladda arrintan ay soo farageliso si micshada nolosha wax markaas oga qabato inkastoo laakiin hataasi weli dabcan hadaladooda aysan socnin inkastoo mucaaradka uu ku goodinayo in dibadbax xoogan uu ku sameyn doono wadanka si arrintan wax markaas looga qabto loona soo farageliyo xaaladda maciishada ee dadka markaas ay ku nool yihiin wargeyska qeybtiisa boggiisa dambe ayaa qoraya wargeyska wuxuu halkan saaka uu qorayaa dhegeystayaal waxaa halkan leeyahay kulan markaasi ay qaateen madaxda dabcan oo madaxweynaha wadanka talyaaniga iyo sidoo kale madaxweynaha dalkani kenya william samoy ruto waxaana markaasi ka hadleen xaaladaha ee wadanka labada wadan iyo waxyaalaha markaasi xiriirkooda ay qeyb markaasi ka tahay waxyaalaha wadanka talyaaniga ka imaado sidoo kale wadankan soo galay sidoo kale wadanka kenya waxaa ka baxo wadankaasi tego in markaasi aan laga wada qaadi karin double tax dhegeystayaal waa canshuuraha labada dhinac dhegeystayaal ay inta badan dadka ay ka cawdaan mise ganacsatada ay ka cawdaan waxaana markaasi sheegeen inay sii xoojin doonaan sidoo kale sii ballaarin doonaan ganacsiga iyo wada xiriirka markaasi ka dhexeeyo iyadoo sidoo kale ay soo hadal qaadeen qandaraaska mise mashaariicda dhegeystayaal ee mar kale lagu dahfurayo aroor iyo sidoo kale kimwareer biyoxireenkii inta badan hadalhaynta faraha badan dheliyay kuna luntay balaayiinka shilin ee lacagta ee wasiirkii ka horeeyey dhegeystayaal ee xukuumaddii waa xukuumaddii uhuru kenyatta iyo sidoo kale ruuto ee jubilee wakhtigaasi ay inta badan ku lumiyeen lacag aada u tiro badan ayaa mar kale lasoo hadal qaaday iyadoo doonaysa dabcan talyaaniga in ay kaalin xoogan ama gacan ay ka geysato sidii markaasi loo dhammaystiri lahaa dhegeystayaal xiriirka ganacsiyada iyo sidoo kale dabcan la dagaalanka dabcan argixisada iyo sidoo kale dhanka amniga waxay sidoo kale ka hadleen miciishada nolosha dabcan sida qaabka ah ay wada shaqayn karaan labadaasi wadan waa xiriir markaasi diblomaasiyadeede dhegeystayaal wargeyska saaka halkan wuxuu isagana qorayaa halkan waxaa lagu arkayaa arday iskuulada markaasi midtaam usoo qaatay mise fasax usoo qaatay yaro kooban ee isbuuca halkan waxaa markaasi ay daba socdaa mid ka mid a askariga kaydska waxaana markaasi ay ka yimaadeen dabcan kapindansum primary school arabal baringo county waxayna u socdaan jaminrongey oo trading center oo halkaasi iskuulka dabcan ay doonayaan inay kaga soo baxaan kana raacaan basaskooda ay markaas guryahooda dib markaas ugu laabtaan tani ayaa markaas dhaca kadib markii halkaasi la geeyay ciidamada militariga iyo sidoo kale booliiska kofiya casta halkaas dhibaato in muddooyina ka taagneed kadib xooladhac oo dabcan xoolaha dhaca looga geysto iyo sidoo kale dilal qorshaysan ee ciidamada loo geysto ee booliiska halkaasi ku sugan waana kuwa markaasi burcadka kuna tilmaamay in lala dhaqmi doono sida argagixisada sida wasiirka uu u sheegay waana wasiirka difaaca dalka kituri kindiki uu sheegay in dabcan baaritaano xoogan la doonaya in lagu qaado sida markaasi mar kale dib loogu soo celiyo xasiloonida iyo nabadda ee wadankaasi dabcan oo goboladaasi ay sheegeen waa hadda uu sheegayaa ama ay sheegayaan in dabcan ay noqotay in xitaa caruurta iskuullada la ilaaliyo sidoo kalena dusha lagala socdo macalimiinta iyo sidoo kale dadka halkaasi ku dhaqan iyada dadka halkaasi ku dhaqan in muddo ah la siiyey in ay duurarka ama iskaga soo baxaan kadib markii macluumaad ay soo aruuriyeen ama ay keeneen qaabka muqaabaraadka ama kuwa sirdoonka areegeystayaal sheegeen in dadka markaas ay dab ugu soo noqonayaan iyadoo aysan wadanin dhegeystayaal hubkooda guryaha kusoo noqonayaan balse uu sheegay in dadkaasi tilaabo laga qaadi doono lana qabqaban doono dhegeystayaal sida wargeyska booggiisa saaka uu halkan ku qoraya dhegeystayaal ila odinga wuxuu maalinta shalayto iyo iclaamiyey dhegeystayaal in maalinta isniinta ay tahay maalin fasax ah waa sida asaga uu qabo dhegeystayaale opposition leader raila odinga wuxuu maalinta isniinta soo socota ku tilmaamay inay tahay maalin markaas cid waliba aan lagu hor istaagi karin sidoo kalena cid waliba laga doonayo inay iskugu imaadaan garoomada waaweyn ee nairobi sida uu ku tilmaamay asaga waxauna sheegay inay tahay midda ugu weyneed ee ebit dhici doonto dibadba xoogan oo lagu dhaliilayo xukuumadda ruto waxaana uu sheegay ina markaas maalintaas ay shaqo aysan jirin sidoo kalena dadka uu ku booriyey inay shaqadooda aysan aadin imaadaan goobaha dibadbaxdeed ee kulamada ah ay markaasi ka socdaan laguna dhaliilayo xukuumadda william ruto sida wargeyska booggiisa uu qorayo taasi ayaa hadda markaasi hadalhaynta ugu weyn noqotay maalinta shalayto ilaa xalay oo baraha bulshada markaasi qabatay halka warbaahinta ay aada uga dabcan faahfaahin kaga bixinayaan quburooyinka dhanka siyaasadda kuna sheegay inay tahay culays xoogan mar kale ku imaan karto waddanka haddii markaasi go-aana dabcan dadka uu farayo raila odinga in maalinta isniinta ay noqoto maalin fasaxa dhegeysta laakiin sidaa wargeysku halkan uu qoraya qaabka dastuuriga kelig waxaa fasax markaasi bixin kara wasiirka ama sidoo kale maalimo fasax ah bixin kara kuna dhawaaqi kara iyo sidoo kale xaalad markaas cakir markay imaato wasiirka amniga gudaha taasi oo hadda ay tahay wasiirka uu dabcan sida xeerka ama dastuurka dalka uu dhigayo balse cid kale aysan ka hadli karin ama ay markaasi fasixi karin hadday wakhtiyadan oo kale imaato raila ayaa markaas la sugaya bal isniinta iyo fasaxa uu ku dhawaaqay iyo sida u suurtagal u noqon karayso dhegeystayaal eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal sidee kusoo sidee kusoo kacday kuwaa beriystay maqalka idaacadda waa sidee saaka deegaankaad ku sugan tahay maxaa la hadalhaa maxaa cusub maxaa la isla dhex marayaa deegaankaada dhegeysta eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddobo sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeysta namaradaasa si tooska naga soo wici kartaan bal saa kusoo kakacda dhegeysta waa sidee deegaankaada tuulada qaryada magaaladaad ku sugan tahay countiga waxyaalaha ugu weyn aadka loo hadalhaya dhegeystayaal waa sidee haddii deegaankaada mise countigaada ama tuuladaada roob uu ka da-ay sidoo kale waa inala wadaagi kartaa iyadoo aan maqlayo meel qaar in roobab ay ka da-yeen sida marsaabit sidoo kale maneera qeybo ka mid ah waa sida deegaanada kale roobabka laga sheegayo dhegeystayaal ku soo gaaro roobabkaasi bal adiga meesha magaalka inoo joogaya inoo waran qadka telefoonka ugu hore dhegeystaha walaal soo dhowow soo wanaagsan waalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu su-aal la mid ah haye soo dhowkiin haye shukran aada u mahadsan tahay kiin xigaha kale qadka telefoonkaasiina eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan walaal soo dhowan ku salaamaya magacaagu walaal ila hadal fadlan soo dhowow
asalaamu calaykum waalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu
waa cabdikariim oo siyalow joog soo dhow cabdikariim
alxamdulilah nabadan ku barano waa fiicannahe aha
waa la roon yahay ilaahaa mahadle haye xoogaha gaala cabsi cabsida adag iyo dagaal samburaan nahayaa eh mm
sida kale waa iskaga roonnahay alxamdulilah laakiin niow idaacadda ilaa shalay way naga khariban tahay waa la hagaajina waa lagu howlan yahay waa lagu howlan yahay aad baa lagu howlan yahay dabcan ma saacadaha soo socdo ayaa la hagaajinayaa ilaa idinkiis walaal soo dhowo magacaagu
halo salaam calaykum waalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu aan soo jeedee soo dhow
waa anigu walaal alxamdulilah haye
cababarig waa okay mhm
idaacadda niyow laakiin idaacadda waan dhigay maan dhegeysin saas shiiq bay ka bixin haddaa idaacaddi waa wax ku dhacay waa tahay wax waa laga qabanayaa haa walaal idaacadda waa hagaaji idaagi waa tahay waa la hagaajinaya idaacadda dhegeystayaal idaacadda star f m ota gobolka qeybar ay dhegeysanaysaan saaxiibayaal raalli noqda Eh, dabcan wax baa laga qaban doonaa laga bedeli doonaa dhegeystayaal hadduu ay bahraale ka noqdo walaal soo dhowo waan ku salaamayaa
alo salaam calaykum waalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu oo maama saare gaarse soo dhow mamaay idaacadda qadka wuu ka halaabsan yahay qadka loo hagaajiyo qofna maqlayle shiiq le ku furana waa diyaar waa hagaag dhegeystayaasha aad bay umaasan yihiin xigaha kale qadka telefoonkan siinayaa star f m soo dhowow
alo salaamu Wa- waalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu diisa barkasalaam waa gaas oo joog dhagan tanaarif soo dhow gaasow
waan fiican walaal alxamdulilah nabad baan ku waabarisanay haye alxamdulilah sida ilaahay ugu talagalo wax walba u kala socdaa waa sax
waa sida waxaa la hadalhaya mala ilaahay ow roob iyo caafimaadna sii malayn yaw laakiin idaacadda ma idaacad ma hasanaba arilahay shiikh hadalkada waxaa kama maqli hadda aniga waa diyaar hadda laga bedelaya wax haa waan ka fiican alxamdu shukran shukran aad baa umahadsan tahay Eh, idaacadda star f m codka gobolka qibare dhammaantiin dhegeysanaysaan saaxiibayaal eh, xigayaasha kale qadka teleefoonadan siinayaa ayagana walaal soo dhowo waan ku salaamayaa magacaagu waalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu waa dhimbilisli alxamdulilah waa fiicannahay soo dhowo dhimbil boqol boqol suuqa gaarisa aada albaabada loo furay alxamdulilah waa iska nicmaysannahay dhib ma jiro rooblaan baana hayso roobna allaha noo keeno gobolka waqooyi beri abaar badan baa ka jiro daacuun baa ka jiro waxaan leeyahay ilaahay naxariis ha siiyo dadka u xanuunsan allaha caafiyo waxaan leeyahay dadka isbitaalada jooga ee madeera iyo kaw iyo wajeer iyo gaarisa dadka si fiican ha loogu dadaalo dadacuun xun baa jiro waana la dadaalaysaan dhakhaatiirta waxaan leeyahay si fiican ee hadda ugu dadaalaysaan aa ugu dadaala marka dhammaan muslimiintana waa salaamay gaar ahaan gobolka waqooyi bari idaacadda dadka ku xeeran dhammaantood waa salaamay umad akhyaar iyo dhammaan waa salaamaysiin shukran dhimbil uu mahadsan yahay dhegeystayaal warkii ayaa maqli doontaan isdeedda subaxnimo saaxiibayaal laakiin dhegeystayaasha kale qadka telefoonada ku jiraan siinaya saaxiibka soo dhow walaal subax wanaagsan oo ku salaamaya walaal halkay ku sugan tahay
alo asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmat ullahi wabarakaatu aad baan kuu salaamayaa subax wanaagsan waa farxiyo oo jabta magaalada ojeer soo dhow farxow
alxamdulilah si fiican aan ku abriysano roob waa helnaa ilaahay roobka noo kordhiyaan ba ilaahay subax wanaagsan oo walaalakay dilay mar kale shukran aad baa mahadsan tahay farxiyo higaha kale qadka telefoonkaa siinaya isagana ah soo dhow walaala subax wanaagsan
alo waan ku salaamaya walaal soo dhowow
waan ka qaay walaalkay safaqad waan ku salaamay shukran
waa faatuush balamalaha faatushii balamala ka waran saaka
lambadaa si wanaagsan oo waxaana looga baristay haye
jawina wuu degan yahay halkay ka joogtaa balambala
dhanka buula kawaanjo walakawaanjo aha waa tahay xaalada dhegdheg soo ma ahan haa walaa aad baad mahadsan tahay fatuma bulakawanja dhegeystayaal dhankaasi balambala countiga garissa star f m codka gobolka waqooyi bari dhegeystaha xigaha soo dhow walaal magacaaga hallo soo dhow waan ku salaamaya subax wanaagsan salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatu
xuseen baliir xagar jariir xuseenow soo dhow saaka ka waran deegaanka
abow alxamdulilahi rabbi alcaalamiin nalada lagu baryay alxamdulilah waxa daldhiba malaha waxa la booqan hayo la kor jef mala laakiin nin hirgib iyo waxba aad caruurta usii sheeganayaan aada iyo aad
waxaa ma ogeba waan ku fiicanay alxamdulilahi rabbi alcaalamiin ilaah baan lay roob baan iska ilaahay ka tuuhayna iyo nabadgelyo iyo barwaaqo inu alla nasiyaan ka tuuhayna maqalka idaacadda ka waran
idaacadda nin haw suuq bay saatan lagu dhigto waa la karilayo ogow haye
idaacadda aad bay noo safaadinaysaa ilaa shalay waa la hagaajinaya insha allah shukran insha allah biidnillahi alkariim xuseen faliir aada buu mahadsan yahay saaxiibkaasi idaacadda star f m xigaha kale qadka telefoonka ugu dambaan siinaya kadibna dhegeysta warkii ayaan si toosa wada dhegeysan doona hadduu ibaar ali ka noqdo saaxiibka soo dhow walaal magacaagu halo
alo asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
walaalkay waa maweer dhaab joog maogahay saaka dhadhaab ka waran dhadhaab waa lagu fiican yahay roobna wuu ka da-ay haya
waa la fiican yahay laakiin idaacaddi nooma joogto ilaa shalay shuuq beed maantana shuuq xataa ma laha waa inaga maqan oo waxaa naga maqlaysaa ma lahan maya maya waa iska soo wacayn hadda waa mahadsan tahay maogahay waa la hagaajiye balaaye shukran maogay way mahadsan tahay
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulan wacan subax wanaagsan dhammaantiin dhegeystayaal gobol baa joogtaan iyo suul baad noo maqlaysaan star f m codka gobolka waqooyi bari ee aad naga maqlaysaan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka hogaanka gaar ahaan xaaladda dalka oo subax walba oo isniin arbaca iyo jimcaha aad si toosa uga maqashaan warbaahinta star waa subaxnimo arbaca ah taariikhduna waxay ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha saddexaad ee maarso sanadku waa labada kun saddex iyo labaatanka arrimaha markaasi xaaladda dalka iyo weliba siyaasadda ayaanu aalaba barnaamijka ku eegna dhegeystayaal anagoo markaasi ku gorfeena waxyaabaha dalka ka cusub haddii ahaan lahayn siyaasadda iyo weliba xaaladaha kala da soo jir si wada jirana barnaamijka waxaa idinkugu daadiinaya anigoo ah musa ismaaciil weliba yuusuf bakad mawjadaha kala duwan ee idaacadda ayaad naga maqlaysaan dhegeystayaal sidoo kalena barteen internetka ama website-ka ee www star f m c o k e ayaa si toosa inooga maqlaysaan halkaas waxaad kala socon kartaan wararka iyo weliba barnaamijyada idaacadda si markaasi aad idinkuna dhegeystayaal si wanaagsan aan iskula jaan qaadno oo aad oga socotaan dabcan waxaan markaasi eegi doonaa arrimaha markaasi soo shaabacaya arrimaha siyaasadda iyada oo wakhtiga uu isa sii gurayo waa wakhtiga kama dambaysta ee markaasi mucaaradku ay qabsadeen inay markaasi ku hor dibadbixi doonaan aqalka madaxtooyada ee state house iyo sidoo kale in si guud caasimadda nairobi ay ka ridi doonaan dibadbaxyo kuwaas oo ay ku tilmaameen kuwa nabdoon sidoo kalena looga hortegayo waxa ay ugu jeereen xukuumadda markaasi sharci darrada ah iyaga oo sidoo kale doonayo sida waxyaabaha ee qodobo dhowrana miiska soo saaray oo doonaya in wax laga qabto sidoo kalena xukuumadda ay wax ka qabato iyadoo aan ogsoonnahay in iyagoo aan aqoonsanayn xukuumaddan sidoo kalena ay leeyihiin ma aqoonsanin oo anagoo xukuumad inay markaasi si sharci ah ee hogaanka ku joogto haddana waxay leeyihiin waa inay wax ka qabataa ee waa howlahan markaasi dalka ka taagan waxaanu eegi doonaa golodiimeedyada dhegeystayaal oo iminka ku baaqaya in la dhexdhexaadiyo sidoo kalena la isku keeno hogaamiyaha mucaaradka raila odinga iyo madaxweynaha dalka william ruuto dabcan yaa la dhexdhexaadinaya yaase garta qaadanaya waa su-aalaha markaasi meesha yaalla dhanka kalena xildhibaanada muxaafadka ee kenya kwanza ayaa waxa ay ku eedeynayaan azimiyo iyo weliba taageerayaashooda inay doonayaan sidoo kalena damacsan yihiin inay markaasi meesha ka tuuraan sidoo kalena want overthrow president ay leeyihiin in xukuumadda iyo weliba madaxweynaha dalka ay meesha ka tuuraan ayay leeyihiin waa xildhibaanada ayaa sidaasi ku andacoonaya sidoo kale waxaanu eegi doonaa dhegeystayaal rail odinga uu isaguna maalinta siniinta leeyahay public holiday waa maalin markaasi fasax qarana dabcan waa arrin markaasi iyaduna aad iyo aad u xiiso badan isagoo leeyahay isniinta soo socota labaatanka bishan saddexaad waxay noqon doontaa maalin markaasi fasax qarana oo taageerayaashiisa uu markaasi ugu baaqaya sidaasi waanu eegi doonaa arrintaasi inay hirgelaysayo in kale halka sidoo kale waxaa jira iyaduna qaar ka mid a siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolka nyanza waa halka uu ka soo jeedo rail odinga ilaa iyo soddon siyaasiyiin ee waxaa leeyahay iminka waxaay ka soo goosteen sidoo kalena ay isaga baxeen xisbiyada kala duwan ay ku jireen waxaana ay aadeen sidoo kalena ku biireen gacanna siin doonaan xukuumadda iyo u d a iyo madaxweyne william ruuto maxay taha arrintaasi waana maxay sababta dhegeystayaal toban iyo toddoba sano oo xisbiga o d m uu gobolka nyanzas ka haystay iminka waxaa la dareemaya leeyahay furfurnaansho iyo sidoo kale waa waxay ugu yeereen political democracy oo gobolka ka jirayo in qof walba uu aado sidoo kalena uu taageero qofka uu doonayo laakiinse waxyaabahaasi oo dhan waxaa ka horeeya waxaanu ku bilaabaynaa dhegeystayaal arrimahaanu soo sheegnay golaha markaasi goladiimeedyada dalka haddii ahaan lahayn kuwa kiniisadaha kuwa markaasi muslimiinta kuwa iyagu markaasi hinduska dhammaantood markii la isku daro oo golaha diimeedyada dalka oo dhowr markaasi guddi ka kooban ayaa maalinkii shalay heed waxa ay qabteen kulan sidoo kalena saxaafadda ay la hadleen iyagoo halkaasi shir jira isku qabtay waxyaaba badan oo xaaladda dalka ka taaganayay markaa kaga hadleen dhegeystayaal iyadoo aan ogsoonahay inaysan ahayn markii ugu horreysay oo ay ka ay hadlaan golodimeedyadan wax kasta oo markaasi dalka ka cusub xaalad siyaasadeed iyo xaalado kastaba waa ay ka hadlaan laakiin shalay shirkooda jaraa'id wuxuu ku qutumay arrimaha la xidhiira dhanka iyo hogaamiyaha mucaaradka raila odinga iyo weliba madaxweynaha dalka william ruuto waxay leeyihiin waa in markaasi laga shaqeeya danta guud waa in laga shaqeeya sidii lagu dhexdhexaadin lahaa waa labadan markaasi nin iyagu sida aadka isku haya waxaa keliya ay doonayaan ayaa sidoo kale ah in caasimadda aysan fowdo ka dhicin sidoo kalena dibadbax aan laga ridin ama dibadbax rabshadaysan aysan ka dhicin waa sababta waxay leeyihiin aanu doonayno in iyadoo maalmo ay ka harsan tahay waa wakhtiga kama dambaysta ee kooxda azimiyo ay qabsadeen sidoo kale xitaa raila odinga iyo mada karua iyo weliba kalonzo msoka ay ka wadaan guud ahaan dalkani kenya kulamo kala duwan oo xitaa aad u moodo mid markaasi iminka ololo siyaasadeed ayaa arrimahaasi waxaa leeyahay waxaa lagu qoojinaya tenshonka iyo weliba heerkulka siyaasadeed ee dalka iminka ka jira laakiinse waxyaabaa la isweydiinaya ayaa waxay yihiin dhegeystayaal yaa la dhexdhexaadinaya yaase markaasi iminka garta qaadanaya iyadoo aan ogsoonahay in marar badan waa ragga iyagu iminka hoggaanka haya haddii ahaan lahaayeen madaxweynaha ku-xogeenkiisa iyo golihiisa wasiirada xitaa xildhibaanada ku dar dhammaantood waxa ilaa hadda keliya ee afkaadu ka soo baxaya waxay tahay hakuna musumkate ma jirto wax dhexdhexaadina ma jirto in markaasi raila odinga aanu dowladda ku soo dhoweynayno xitaa tusaale waxaanu ugu soo qaadanaynaa wasiirka difaaca oo isagu markaasi ka hadlayay magaalada gaarisa maalmo ka hor waxa uu sheegay oo afkiisa uu ka dhahay in wuxuu leeyahay bariis markaasi aad adiga caruurtaada u soo gadatay ayuu yidhi oo ciddaada aad markaasi doonayso inaad qado oga dhigto qof dibadda ka imaaday gacanta mala gelayaa ayuu yidhi carruurtaadii oo aa cunin waa aadan barre waxaa sidaasi leeyahay muxuu leeyahay ma jirto sidaasi ayayna aaminsan yihiin kooxda muxaafadka yani waxay leeyihiin bariiskii aanu ku soo dhimannay ee aanu soo gadaynay yuusufow oo marar badan aanu markaasi u soo hurnay dhiiggeenna iyo dhacaankeena wixiioo carruurteenna ay gacanta geshanin oo aanu markaasi ay ku qadeenin ama ay ku casheenin suurtagal ma noqonayso leeyihiin qof dibadda ka imaaday ama markaasi aan ku jirin safka inuu gacanta la soo galo oo carruurtii uu naga qadiyo waana fahmi kartaa waxay ula jeedaan hadda labada dhinac midba shafka ayuu garaacanaya dhanka mucaaradka waxay leeyihiin we don't need handshake ma doonayno heshiis ay leeyihiin dhanka dowladda iyaguna waxay leeyihiin ma soo dhoweynayno soo dhoweyn mayna ay leeyihiin in wax heshiisa uu dhex maro raila odinga iyo weliba william ruuto waad aragteen madaxweynaha yuusuf marar badan ayuu ka hadla arrintan waxaa kasii daran ku-xigeenkiisa gashagua oo isaguna marar badan ka hadla arrintan mar walba oo uu microfonka qaata gashagua hadalkiisa yuusuf waxa ugu horeya waxay tahay no handshake ma jiri doonto in markaasi raila odinga uu dowladda soo galo waana waxyaabaa markaasi ilaa iyo hadda meesha meesha yaallo laakiinse hadda yuusuf sidee loogu dhexdhexadinaya maadaama golodiimeedku ay leeyihiin labada dhinac laisku keeno labada dhinacan aad baqasho halkay kala taagan yihiin midna uu leeyahay ma doonayno in gurigeenna lasoo galo midna uu leeyahay ma doonayo inaan gurigooda galo waa arrinta halka iminka taagan tahay dabcan maalinkii shalay heed raila durbadi buu ka jawaabay isagoo migori ku sugan ayuu halkaasi ka hadlay anraada siaya ay ku sugnaa saan filayo halkaasi uu ka hadlay waxaana uu leeyahay wax dhexdhexaad la dhaho wax heshiis la dhaho oo aan samayn doonno malahan ayuu leeyahay
musacab hadda dabcan arrintan waa la sugayaa in badan dadkana aad bay u sugayaan sidoo kale dowladda iminkana waa arkaysaa waa isdiyaarinaysaa dabcan mucaaradkan sidoo kale asagana hadda wuu isdiyaariyey waxaa leeyahy waxaa diyaarsan yahay ilaa iyo labaatanka bishan maarso oo ay ku beegeen isinta soo socoto arkaysa shalay mada kale waxay soo jeedisay in maalinta ka codsatay in ay soo istaajiso raila odinga kana codsato in maalinta isniinta dadka dabcan la fasaxo maalin holiday ay ka dhigto dabcan waa arrin inta badan hadda aad loo hadalay arrintan hadda waxay imaanaysaa kadib markii hadda arrintan imaanaysaa kadib markii xukuumadda iyo sidoo kale mucaaradka hadda inta badan faraha iskula jiraan waxaa hadda arrintaas soo fargeliyey waa madax diimeedka ee dalka si arrintan wax ay oga qabtaan xarintan lagu xasiliyo laguna dejiyo si buuqi dhibaato wadanka markaas ay uga samey horta yaa yeelayaa yaana laga dhaadhicinaya waa su-aasha hadda lasweydiinaya inta badan haddii culamaaudiinka ama madaxda diimeedka ee dalka arrintan soo fargeliyaan oo dabcan mucaaradka lala hadlo sidoo kale xukuumadda lala hadlo xukuumadda maxaa loo sheegaya mucaaradkan maxaa loo sheegaya sidee markaas ayadna damaanad markaas dhexdooda oga qaadi karaan waxyaalaha hadda laisku haysto waa su-aalaha hadda laisweydiinayo laisku haysto oo sidoo kale doonaya in dhinacyada kala duwan laiskaga qanciyo haddii taasi ay dhacdo maxaa dhacaya markaas golaha qaran ee markaas ku midaysan yihiin kaniisadaha sidoo kale ururada markaas matala muslimiinta ee subkim nemlef iyo sidoo kale nemlef ayaa markaasi baaqa soo saaray kuna sheegeen in hadda arrintan wax laga qabto laguna dejiyo laguna xasiliyo si buuqa markaas wadankasan uga dhicin waxaana hadda laga hortegayaa iyadoo maalmo keliya ay ka harsan tahay waxaa ka harsan shan maalmood aan u maleeya labaatanka dabcan bishan dhigiisa shan maalmood keliya ka harsan laakiin intaasi hadda la doonaya in laga gaarsiiyo sidoo kale madaxweynaha oo arrintan uu soo fargeliyo kana hadlo waxaana markaas ay tabanayaan sheeganayaan mucaaradka haddii taasi ay dhacdana qanciin wax dabcan waxaa leeyahay waxaa baaqan kara ama kulamadaasi oo dabcan madaxweynaha dabcan mucaaradka keli u sheegi kara mucaaradka ama dadka taageerayaashiisa inay iska joogaan oo dowladdii wixii ay ka cabanayeen mise ay ka tabanayeen dabcan ay xalisay laakiin ma dhici karaysa horta taasi ma suurtagal bay noqon kartaa oo su-aalaha laisku haysto in taasi ay dhacdo madaxweyneha hadda waxaa lagu dirqinayaa sida dadka inta badan aadka u faalayo ama sidoo kale aada u falanqeeyo siyaasadda waxay tilmaamayaan sheegayaan leeyihiin in lagu dirqinayo madaxweynaha sidoo kale dadaal xoogan dhinacyada kala duwan lagu wado sidii arrintan wax uu qabnaa uusan ka aamusin ilaan waxaa inta badan leeyahay aamustaanka dabcan macno fara badan bay keeni kartaa inu culeyso fara badan uu ku keeni kartaa wadanka haddii uu ka aamuso sidoo kale uusan ka hadlin waxyaalaha markaas hadda inta badan ay doonayaan maxaa imaanaya haddii labaatanka bishan inta ka hore ee xukuumadda aysan ka hadlin tabashooyinka waxyaalaha ay qabaan mucaaradka ka hadlin maxaa imaanaya waxa le waxaa imaanaysa kow dabcan iskudhacyo xoogan ee dadka mucaaradka iyo sidoo kale ciidamada booliiska iyo sidoo kale hoosku-dhac xoogan ee dhanka dhaqaalaha ee ku imaan karo wadanka oo hadda aada u siliicayo ogsoono muscabow hadda waxaa leeyahy wadanka wuxuu inta badan g p d-ga oo hoos dhac xoogan wadanka ku yahay ayaa waxaa leeyahay dabcan maalintiiba intaasoo bilyan ayaa la aruuriyaa oo lacag canshuuro ah weliba khaasatan caasimada laleeyahay inta badan laakiin haddii taasi ay dhici weyso waxaa leeyahay waxaa imaan karaa nusqaan xoogan waxaa imaan kartaa dhibaato xoogan oo haddana rabaxa weyn ku imaan karta mar kale xukuumadda waa mid haddana maalin keli kuma aha leeyahay waa mid markaasi sii socon doonta ilaa markaasi dowladda ayada nafsadeeda iska garwaaqsataa laleeyahay ilaa markaasi ay isgarato dabcan lama joojin doono waa mid markaasi sii socon doonto mass actionka oo markaasi lagu dhaliilayo loogu soo horjeedo ee xukuumadda william ruto william ruto mid ka mid a warbaahinta ayaa aada u dhegeysanaya waxaana markaasi ka faaloonayn xaqiiqada markaasi jiro hadda markaasi loo gudboon talooyinka markaasi la siinayo madaxweynaha iyo sidoo kale dhanka mucaaradka kaga imaanayo waxaa leeyahay talooyinkan waxaa markaas loo arkaa midda la siinayo madaxweynaha inuu asaga waxyaalaha sax ah uu ku tilaabsan karo laakiin waxaa leeyahay dhanka dadka la taliyaasha dadka markaas isagaa ka agdhow dhanka ammaanka ah dhanka kuwa kala taliya dhanka sidoo kale kuwa kala taliya dhaqaalaha dhanka isdhexgalka bulshada kuwa kala taliya waxyaala fara badan ayaa inta badan talooyin- talooyinkooda uu qaadanaya madaxweynaha oo mar hore ayuu go-aan gaari lahaa Ah, dabcan ah, haddii uu la heshiin lahaa mise uu iskala hadli lahaa mise ay isku imaan lahaayeen laakiin inta badan waxaa leeyahay madaxweynaha asaga haddii mar haddii qofka markuu shaksi yahay muscab go-aanka mu- qof walba uu iska qaadan karaa laakiin markuu xil qabto dabcan go-aanada kuma fudaanan karayo oo intaas qof ayuu dhegeysanaya waxyaalaha markaasi soo baxo ayuu markaasi ku tilaabo qaadaya ila waa xu- madaxweyne oo intaasoo qof uu markaas madaxweyne xitaa mucaaradka madaxweyne u yahay laakiin waad dareemi kartaa een, uu culaysyadaasi ee, inta badan hadda laisku haysto waa midda hadda jirto waxaana la doonaya in ay ka hortagaan cul- eh, dabcan madax- waa madax diimeedska ee dalka arrintaasi si aysan u dhicin laakiin ma ka hortegi karaa waa su-aasha la- la- la isweydiinayo horta yuusuf arrinta meesha taalo saanu soo sheegnay Een, markay hadleen kadib raila odinga wuxuu ku sugnaa isaguna een, siyaaya uu ku sugnaa wuu u jawaabay durbadiba wuxuu dhahay waxay sheegayaan ee, madaxda markaasi diimeedyada aha.
anigu waxaas inama maraan ayuu yidhi Aad iyo aad.
yacni wax dhexdhexaad la dhaho ma jiro yacni waxay leeyihiin irreducible yani waxyaabaha markaasi ay miiska soo saareen waa waxyaaba ka tanaazul aan lahayn in markaasi dhaqaalaha hoos loo dhigo in i e b c qaabka loo xulaya laga laabto in markaasi saafarka la furo waxyaabahaasi oo dhan waxay leeyihiin waa waxyaaba aan laga laabanaynin aad iyo aad haddii heshiis uu jirayo Waa- waa in marka hore arrimahaasi la fuliyo waxyaaba markaas iyaguna ay ku doodayaan ilaa hadda Sax.
hadda waa maqashaa yuusuf xildhibaanada xitaa muxaafadka waxay iyaguna shalay way hadleen oo eh, kenya kwanza waxay ku eedeynayaan eh, mucaaradka inay doonayaan inay markaasi ay meesha ka tuuraan they want to overthrow the president ay leeyihin in markaasi madaxweynaha ay ka tuuraan meesha xildhibaanadaas waxaa hogaaminaya ninka lagu magacaabo george muragura waa xildhibaanka taraka iyaguna eh, waxaa moodaa in mar kale ilaa iyo shan shan iyo toban xildhibaan ay ahaayeen oo dhammaantood kenya kwanza ah markaad waxaa moodaa inay weji kale u yeeleen arrinta marba haddii iyaguna ay leeyihiin madaxweynaha ay meesha ka tuuri rabaan mucaaradka oo waxay they want to overthrow the government haday leeyihiin ama the president yani weji kale ay yeelanaysa iyadana si kale ayaa loo fahmaya Aad iyo aad.
waad aragtaa de een, waxa hadda uu aadi doonaa gobolka bartamaha wuu ka soo dhammaaday gobolka galbeedka nyanza wuu ka soo dhammaaday xeebta wuu ka dhammaaday nairobi wuu ka dhammaaday hadda wuxuu u jeedaa gobolka bartamaha waxaan filayaa khamiista iyo jimcaha inuu aadi doono kiambu iyo weliba wuxuu aadi doonaa wadan eh, ismaamul kaliyuu aadi doonaa Isku ma- dabcan dhankaas bartamo isku mari doona isku mari doonaa waa laba inta markaasi aan la state house aan markaasi loo jeesan laakiin yusuf arrinta ugu xiisaha badan waxay tahay arrinta la xiriirta in isniinta uu leeyahay public holiday Maalin waaye.
fasax ah.
maalin fasaxa waxaa la isweydiinayaa eh, Haadiye.
shaqaalaha dowladda maxay samayn doonaan dabcan eh, waad dareemi kartaa markii eh, laga hadlaya fasaxa dabcan dabadbaxyada inta badan eh, saameyn bay ku imaan- eh, ku keenaysaa Ba- waxaa ka mid ah baabuurta gaari dadka shaqaalaha ay raacayaan eh, isku Ganacsiyada.
socod- ganacsyadii xabsidii walwalkii dabcan waxyaala fara badan baa j- ay jiraan inta badan waa garanaysaa dad- eh, shaqaalaha dowladda waxay u badan yihiin caasimadda oo xafiisyada kala duwan ay kala tegayaan Weli Marka waxaa matatu ay leeyahay- raacaan.
Ah, dabcan ha weli waxaa leeyahay culeysadaasi iyo dhibaatadaasi ayaa haddana u saari kartaa ama u fudu dabcan inta badan u keeni kartaa in dadka qaabadinkooda ay guryaha joogaan waa tahay eh, yusuf Aad iyo aad.
arrinta kale xiisaha badan waxay tahay mada karwa inay ka codsato raila odinga in bal uu ku dhawaaqo maandha inay public holiday tahay yacni ku dhawaaqaya leedahay waxaan leeyahay sharciyan wasiirka arrimaha gudaha kithure kindiki oo keliya ayaa ku dhawaaqi karaa in public holiday ay tahay maalin markaasi fasax ay tahay sida dastuurka uu qorayo cid kale oo markaasi dhihi karto een, ma jirto yani maalin heblaay ayaa fasaxa waxaa leeyahay wasiirka maalintuu doona ayuu dhihi karaa ma- beriba maalin fasax qaran ah ama ha ahaato maalmaha u qorshaysan ama u qondaysan ee sida dastuurka ku cadba haddii aan la jamhuuri day madaraka day iyo mashujaa day maalmahaasi oo dhan laakiin wixii hataa intuu isku soo kaco beri waxaa leeyahay wasiirka wuxuu dhihi karaa beritu waa maalin fasax qaran ama public holiday ah laakiin hadda waad maqlaysaa oo raila odinga ayaa arrintii ka soo hormariyey waxaana laga cabsi qabay waxay tahay ilaa iyo hadda they we want to walk to state house ay leeyihiin in aanu markaasi aqalka madaxtooyada ee state house aanu si luga ku gelino laakiin waxay raacinayaan waa banaanbax markaasi nabdoon aad baad umahadsantahay mustacab ismaaciil dhegeystayaal isku soo laaman doona barnaamijka iminkan iyo golada inaan soo qabta mid kamid adaga qabta barnaamijka ah dhegeysta safaricom ayaa had- ayaa had ya jeer eh, dhegeystayaal waxaa laleeyahay safaricom waa safaricom dhegeysta safaricom ayaa had ya jeer waxay iminkan eh, u taagan tahay inay qanciso macaamiisheeda islamarkaana eh, ka xaqabtirto adeegyada ay aada u baahan yihiin gomant go maanta la dhegeysta waa macmiisha u ogolanaysa inay helaan qiimaha lacagtooda ama xakameynta qarashaadka iyagoo weli haysta waa xoriyada doorashada haddii ay rabaan dhanka wicitaanka fariinta gaaban ama sidoo kale data bandol adeega internetka waxaa markaasi ku qayligeliyay mashquul kaar baa iga dhamaaday iyo howraha internetka ma haysto iyo fariinba derarka karaay iyo safaricom waxay ku leedahay waxaasoo dhan waa dabcan waa laga soo gudbay oo imikan hal meel ayaa lagu gano howlahaasoo dhan adeega maantali waa dhammaan waxyaabahaasi aad ka helaysaa dhegeystayaal bal ka waran adigoo markaasi mashquulada mashquulkaada waxyaalahaas dhan ku jirto haddii ka war haddana aad ku mashquulsantay inaad kaar mar walba gudaha ka iibsato ama inaad banaanka ka iibsato maanta la hawqda fiiqdo waxaa dhan mashquul sidoo kale internetka kugu jirin waxaasoo dhan hadda waxaa lagu leeyahay bishii ayaa lagu talagalay in aad hal mar aad qaadan karto ilaa bishaasi si nabdoon wax waliba aad ugu hadli karto si aadi wax u daawan karto oo la socon karto adigoo markaasi buuqi qayri aysan kugu jirin dhegeysta markaa dhegeysta adeega tunika waxay ku leedahay shirkadda safaricom iminkan isticmaal waa fursadaada maanta ayaa ku biri karta oo haysata kuna raaxaysan kartaa dhegeystayaal waxaad keli qaraacaysa xidig hal ibir ibir haash ama afargees dhegeystayaal markaad qaraacdo xidig aad qaraacaysaa dhegeystayaal waxaa ku dhufanaysaa star dhegeyste staaad qaraacaysaa waxaa qaraacaysaa star hal eber eber haash ama afargees kadibna ok aad ku dhufanaysaa markaad ku dhufato waxaa kuusoo baxaysaa dhegeystayaal lambarada kuusoo baxeen kadibna waxaad aadaysaa lambarka sagaalaad ee bay kadibna bay marka aado lambarka sagaalaad kadibna waxaad sii aadaysaa afar go waa shan ayaa sii aadaysaa raab noqday go mantly go mantly dhegeysta markaa si aad ayaa si adagaa sii kala xulanaysaa waxaa rabtaa data plans ama qorshaha data miyaa rabtaa mise all in one miyaa rabtaa mise midda iskugu jirto dhammaan wicitaanka iyo sidoo kale dataga mise iskugu jirto wixii o dhan iskugu jira miyaa rabtaa mise qof kale ayaa doonaysa inaa u gado adiga kala xulinaysa kadibna waxaa markaasi gelinaysa lambarkaada howlahaada macluumaadkaada kadib gelinaysaa waxaana halkaasi kala sii ambaqaadaysaa dhegeystayaal adigoo jahwareersnayn si caadi ah howlahaada kalihiin ayaa markaasi kala soconaysaa dhegeystayaal maantaoo dhegeystay waxaa intaasi kuusii dheer in adiga gomantly aad ku heli karto dhegeystayaal telefoon casri ah haddii markaasi aad si wacan u isticmaasho si wacanna aad ula socoto ka faaidayso adeega shirkada isgaarsinta safaricom ee gomantly waa adeeg markaas aad ku helayso wicitaan adeega internetka ee fariin gaaban dhegeystayaal qaraac xidig hal eber eber afar gees mise waxaa qaraaci karta xidig shan afar afar afar gees ama star five four four hash kadibna waxaa sii xulinaysaa lambarada sidaan kuu sheegay dhegeystayaal halkaas ka ambaqaadaysaa kana xulinaysaa kala jaaqadaysaa bishaasoo dhan si wacan ayaad u hadli kartaa dhegeystayaal adigoo buuq jahwareersan qaybta labaad ee barnaamijka ayaanu markaasi iminka dib u bilaabaynaa waxaad maqli doontaan waraysi kooban oo ku saabsan shirkadda safaricom dhegeystayaal daqiiqadaha soo socda inagoo markaasi su-aala markaasi ka weydiin doona martida arrimaha la xiriira dhankaasi iyo shirkadda isgaarsiinta ee safaricom waa tahay laakiinse haddii aan dib ugu soo laabano qodobka iyo weliba waxyaabaha markaasi barnaamijka aanu ku eegeyna maanta inagoo uga hadlayna dhegeystayaal waa dhankaasi iyo waa arrimaha khuseeya golodiimeedyada dalka haddii ahaan lahayn kuwa kiniisadaha kuwa markaasi diinta waa markaasi imaamyada iyo weliba kuwa dhankaasi diinta hinduga dhammaantood oo iyagu iminka ku baaqaya war-saxaafadeed iyo weliba shir jaraayadoo maalinkii shalay ahayd ay qabteen ku sheegay in la dhexdhexaadiyo hogaamiyaha dalka william ruto iyo weliba dhankaasi iyo midka ninka mucaaradka ugu weyn ee royla odinga iyagoo ku baaqaya sidoo kalena ku doodaya in ay markaasi tahay wanaagsan tahayna inay isku yimaadaan laakiinse iyadoon isweydiinaya bal waxyaaba markaasi loo sheegayo waxyaaba markaasi laga dhexdhexaadinayo iyadoon ogsoonnahay in maalmihii iyo saacadihii ay qabteen dhankaasi iyo mucaaradka aysan sii gurayaan madaxweynahana dhankiisa uu ka aamusan yahay oo uu leeyahay dhammaan waxyaabihii aanu samaynay waa waxyaabo sharciga markaasi waafaqsan oo aysan ahayn waxyaaba markaasi sharciga ka hor imaanaya haddii ahaan lahayd dhankaasi iyo xulitaanka guddiga doorashooyinka iyo i e b c iyo shakhsiyaadka soo xulaya paanelkaasi wadda wanaagsan ayaan u marnay ay leeyihiin sidoo kale haddii ahaan lahayd arrimaha la xiriiraan dhankaasi iyo saafarka oo ay leeyihiin saafarka waa uu furnaa waa hanaanka guddiga doorashooyinke oo saacadi waa dabcan i e b c ayaa furan ayay leeyihiin anaguna uma lihin awood inaanu furno iyo waxyaaba lamid a arrimahaasi oo dhan ayaa imika soo biirsanaya dhegeystayaal iyadoo sidaanu sidoo kale soo sheegnay reela odinga uu ku dhawaaqay maalinta siniinta ah inay noqonayso maalin fasax qarana taageeryaashiisana uu leeyahay waa inoo fasax oo isugu yimaada caasimadda nairobi si halkaasi dibadbax iyo weliba waxyaabaha uu qorsheynayo oo uu sameeyo kaagasi darn haddane waxaanu ogsoonahay in guud ahaan dalka uu kusoo wareegayo gobollada kala duwan ee dalka uu tegayo iyadoo sidoo kale leeyahay xitaa waddanka iminka waxa uu ku jiraa waxay ugu yeereen campaign campaign mood yacni weji siyaasadeed ayuu iminka dalka ku jira oo xitaa waxaa la moodayaa in siyaasaddii hadda markaasi olole ay taagan tahay oo bilaha soo socda oo kale doorasho ay dhacayso iyo waxyaaba la mida ayaa iminka loo malaynaya dhegeystayaal laakiinse waxyaabahaasi oo dhan way inoo dambeyn doonaan dhegeystayaal iminka raila qudhiisu waa uu diidan yahay in uu dhexdhexaadiyo ama heshiis laga dhigo isaga iyo xukuumadda kenya kwanza waad maqlaysay marar badan iyaguna xukuumadda dhankoodu ama waa shakhsiyaadka markaasi haddii ahaan lahayn madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa iyo golihiisa wasiiradaba dhammaantood waxay ku celceliyeen inay markaasi boos uga banaaneen raila odinga dowladooda iyo in la dhexdhexaadiyo waxay leeyihiin shantan sana dabcan waddooyinka ayuu ku dhammaysan karaa demonstrations iyo weliba dibadbax iyo maandhamaano ayay uga dhammaan karaysa ayay leeyihiin laakiinse ma jirayso wax markaasi nusuumkaate la dhaho oo dowladda loogu soo gelinayo ama daaqadda uu ka soo gelaya sida iyagu ay sheegeen laakiin hadda waxaa leeyahay sidee ay noqon doontaa dhegeystayaal yaa dhexdhexaadinaya labada nin maxay markaasi noqonaysaa dhexdhexaadintooda yaa garta qaadanaya maxaa laga wada hadlaya waa arrimahaasi waxyaaba markaasi miiska inoo saaran sidoo kalena saaxiibada aanu fursadda ugu siin doono si ay qayb uga soo noqdaan sidoo kalena ay markaasi iminka noola wadaagaan bal waxyaaba markaasi ay ka fakarayaan sidoo kalena ay dhihi karaan qayb ay ka noqonaysaa oo iyaduna sidaas iyo waddadaas ayaa loo wajihi karaa ciddaas iyo ciddaas ayaa dhexdhexaadin karaysa golo diimeedyadu iyagu ma lahan anag ayaa dhexdhexaadinaya laakiin waxay leeyihiin waa inay isku yimaadaan there's a need for talk ay leeyihiin waxaa la rabaa in markaasi wada hadal iyo weliba wax walba lagu dhammeeyo heshiis ay leeyihiin waxay ka soo horjeedaan kulamada iyo demonstrationka nabad waa mass actionka waxay ugu yeereen waa dibadbaxyada markaasi mucaaradka ay qorsheynayeen ay leeyihiin arrintaasi nooma cuntunto arrintaasi caasimadana uma cuntunto guud ahaan dalkani kenyane kama baxaan ayay leeyihiin dabcan waxyaabaha iminka aan ogsoonahay inay qeyb ka yihiin dhegeystayaal eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber iyo eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan wabicitaanada tooska dhegeystayaashu fursad aan u siin doono si ay qeyb uga soo noqdaan dabcan barnaamijka sidoo kalena fikradahooda kala duwan ay nala soo wadaagaan si ay markaasi iminka qodobka dilda miiska inoo saaran ay oga hadlaan laakiinse yuusuf ayaan ku wareejinaa microfonka iminka bal si aan inoo sheegnay martidaasi iyo arrimaha safaricom yuusuf
idaacaddi star f m oto gobolka waqooyi bari yaa dhegeysanaysaan dhammaantiin subax wanaagsan dhegeystayaal waad ku mahadsantiin la socodka dhegeysiga idaacadda iyo xuloshada dhegeystayaal sidaa ku maqlayseen barnaamijka arrimaha siyaasadda bal iminkan waxyar aan kasoo yaro weecanno oo aan iminkan u imaano shirkadda isgaarsiinta safaricom dhegeystayaal oo marmar dhegeystayaal aan martida keenno stuudiyaha si ay waxyaalo fara badan inoogu faahfaahiyaan dhegeystayaal haddaba haddii aad sanadkii hore soo maqli jirta tunikiwa tunikiwa tunikiwa maanta waxay inoo faahfaahinaysaa canab oo markaasi faahfaahin xoogan inooga haysa maxay tahay tunikiwa maxaa qofku kaga fayeysan karaa maxayna soo kordhinaysaa dhegeystayaal waana qeybaha dhegeystayaal dhegeystayaashaan ugu talagalnay inaan faahfaahin macluumaad fara badan aan ka siino waxaa wax waliba ku saabsan shirkadda isgaarsiinta ee safaricom dhegeystayaal waxaa maqli doontaan tunikiwa sidoo kale maqli doontaan go mantly waxaa sidoo kale maqli doontaan dhegeystayaal data oo ayadana ku saabsan qofka g b-ga uu qofka ka faa'ideysan karo weliba waqtigan four g wifi services dhegeystayaal service oo qofka ka heli karo guryahaada tobanka kun shanta kun waxaala fara badan qof waliba awoodiisa tabartiisa waxay tahay waxaasoo dhan waxaynoo haysaa canab dhegeystayaal canab soo dhow walaal kuna soo dhow idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari maasha allah maasha allah walaalkay thank you for the opportunity waan ku mahadcelinaya maanta waa ni imaada waa tahay canab tunikiwa maxaa noogu macnayn kartaa maxayna tahay walaalkay tunkiwa maxaa waaya ofar oo safaricom macmiilsha siinaysa oo dadka hata prepaidkii oo postpaidka dadka ku jiro hadda minidka oo ofar rabta oo lagu siin kara oo discountka up to
qofka boqolkiiba konton heli karo dabcan uu ku hadli karo maxaa ku jiro minita ku jiro data ku jiro even easy talk qofka si fudud qofka ula hadli karo marka smska ku jira marka tunikiwa qofka haddii intaasoo dhan uu ka faa'iidsanayo maxaa uu qaraacaya marka oo dhaalgaraynaya qofka?
dhaalgaraynaysaa star four four four hasha maxaa jira haddana oo discountka ugu qaalisan oo dadka haddan zaid isticmaasho maxaa jira oo twenty shillings labaatan shillings oo maxaa ku helaysaa thirty minutes ah oo qofka ku helaya qof ku helaysa.
waa labaatan shin keliya oo labaatan shi keliya Aha.
oo three hours ka isticmaali kartaa labaatan shin oo three hours ah Three hours waa ah.
saddex saacadood qofku isticmaali karo oo thirty minutes ku laakiin qofku wuxuu ku hayntaa siduu asagu u hadlay ha ah, maxaa kalaa jira haddii eh, dabcan iga dhammaatana maxaan helayaa oo saa ka- tu kala qaadanaysa?
tu kala qaadanaysa Tu kala qaadanaysa.
Ah, Mhm.
maxaa kala jiro oo data jiro Mhm.
oo one g b Mhm.
oo labaatan shin oo lagu siinayo Qofka 20 shin.
for one hour One hour.
maxaa dhihi kartaa maybe update samaysan kartaa data ma haystid ama meel oo wifi kugu dhow ma haystid so waa gadanaysaa for one hour dantaada ku waa qabsanaysa kuwa whatsappka facebooka inta- instagramka telegramka ku isticmaalaan isticmaalaysa Mhm.
haa. maxaa jira kontonku konton shin hata waa jira oo three hours ninety nine g b oo one g b oo ninety nine shillings waa sagaashan iyo sagaal shilin Haa.
oo wa- laakiin waxaa ku qaadanaysaa konton shilin konton shin ma iyo Ehe.
kaas boqol shina ku Kaa boqol shin waa- waa Ba- 99 -ka.
expirigiis maxaa waaye labaatan iyo afar saac afar twenty four hours afar iyo labaatan Hours.
saac Haa.
Mhm.
So, waa jira waxaa dhan waa jira oo marka waa tan waa tunikiwa bal ka waran qofka eh, north eastern jooga qofka mandera ku sugan oo qofka eh, lifi ku sugan qofka eh, ku sugan balambala qofka ku sugan madogaashi qofka wajeera habasweyne ku sugan En fursadahan oo kale internetka hadda sida u sheegtay twenty four hours ilaa dhankaasi waa hadda wifi nairobi sidoo kale ma ahan Eh, wax badan kaga faa'iidayn soo ma ahan weliba dadka shaqada hadda online-ka arda- eh, dhalinta isku jaamacadaha kolejyada soo bogeen haa marka maxaa dhiir- maxaa dhihi kartaa maybe classeskaga maxaa waaye afar saxaweennimo ama shan saxaweennimo dhaatarka moogta per hour waaye Ah, sax.
maxaa jira hata twenty four hours aa jira so per hour wax badanaa lagu siinaya maybe classka galaysa one hour so maxaa ka faa'iidaysan karta kanoo labaatan shilin oo oo one one hour twenty shilling ah.
shillings oo one g b lagu siinaayo speedkiisa qatar waayo waxoo ilaa mandera four g waa jira dabcan kaama go-ayo makaga makago Ha. waa tahay Eh, cali bay waxay noo sheegtaa eh, qofka siduu ku iibsan karaa marka waanii sheega star five four four hasha then option aa jira dadka dhan isku mid ma aho dadka dhan qaarkood some- ah, dadka qaarkooda maxaa haysan ah, targetka Eh, tah.
Target- ah, da- dadka targetka isku mid ma aho ma arkaysaa qof oo one g b la siinaya dad qaarkooda shan shillan ku gadanaya aad iyo aad isticmaalkaada ku xiranta waa dabcan wicitaanka iyo daataga adiga kugu xiran Ah, tahay adigaa kugu xiranta haddii shan shin aa rabto shanta waa heli waa helaysaa haddii labaatan aa rabto labaatan heli labaatan haddii kun aa rabto kun waa heli waa helaysaa si marka fiican.
qofka waa isaga wuxuu ah, doonuu ka heli karaa meesha Haa.
wuxuuna qaraacayaa istaa four four four hash waa xidig afar afar afar afar gees Haa.
waa tahay En- en canab qof kalema u iibin karaa tusaale canab soocs waxay dhahday iisoo iibi Waa u iibin yuusufow kartaa.
waxaan u baahanay kool waan u baahanay iisoo iibi waa u iibin kartaa see igu iibi marka star five four four hash four four four hash afar four then number ten mo offer jira Sax.
maxaa jira buy for another number Sax.
meeshaasaa ka helaysa Mhm.
so qofaa rabta nambarkiisa gelinaysa then waxaa optionkaasa different waay waa u gadan kartaa hataa waa jira qofkaad u gadaysa waa u gedi kartaa haa Marka Waxaa number- jira gifta friend number one waay kaasa- marka number ten aa aada number one aa jira gifta friend so markaa dhaalgaraysa gifta friend number qofkaasaa gelinaysa yani fareenkaadu saaxiibkaadu waxay tahay qaraabadaada ehel waxaa tahay waa u gelinaysa waa u gelin so option yaashaa jira waxaa jira creditka u gadan kartaa ma dabcan kanka wicitaanka koolka haa iyo data jira iyo dhaataga Ah.
waa dabcan dabka facebook isticmaalaan twitterka isticmaalaan yani baraha bulshada wax qofka isticmaalo isticmaal kii qof kur- ah, qofaa gift garayn rabta waxaa kama inta kaara u gelin rabta ama kan kala u gelin rabta canib haddaa maanta kuu gado adiga eh, hadhan- haddana qof kale maan u gadi karaa waa maan u u gadi- iibin karaa toban qof aa u gadi kartaa waan u gadi karaa.
Haa, toban qof aa u laakiin gadi taasuma weli isticmaali taada gees waay kaaga ha En, waxaa inoo sheegtaa wax faa'iide ay noo keentay ma jirtaa tunikiwa oo hadda qofka markuu gadana uu ka faa'iidaysanayo faa'iido maxaa waaya Da- minidkaaga iyo dhaatagaaga lacag raqiisa ku helaysa sida mar hor mooho ama caadiga ma arkaysa marka qofaa wacaysa hal minut maxaa waaye afar shilin waaye kan maxaa lagu siinaya labaatan shilin meeqa noqon karta afar minut almost four to five minutes way moogta Sax.
haddan maxaa lagu siinaya thirty minutes soddon daqiiqa soddon daqiiqo oo three hours ah ku helaysa so wax dhiil fiican waaya Aad iyo aad.
oo inaan laga faa'iidaysado waaya marka qofka en, dadka en, waxaa leedahay fursadaasi en, waxyaal badan bay qofka usoo kordhinaysa inuu ka helo ina ka helay inaa laga faa'iidaysado oo la dhihiin safaricom qaal waay waaye safaricom inta waaye inaan la dhihin ma aho inaa ogaadid maxaa jira safaricom maxaa bixinaya dadka maxaa la siinaya inaa ogaadid waaye aad dhihin tu waxayni qaali waay waxayn saan waay waxayn qaali waay wax qaala ma jira waxaada soo weydi maxaa jira taa customer care meel kastaa yeela maxaa jira meeshan islii almost four places aa jira afar meelood afar meelood noomadka bisaska dhaafa Oo tii weyneyd.
maxaa jira meeshan islii moolaa Ah, jira aad iyo aad.
oo oo customer care ku yeela Sax.
meeshan igbaaro Aha.
hoos waa jira Aha.
gaarisaloj gudaa waa jira soo hadhihayna meeshaas waa dheerta ma aadi kara ama waxaan ra- waxaan rabaa ma heli kare Aha.
inaad hadid mooho then wax inaa ogaagsa inaa hubsadid waaye Sax.
lacagadaa wax kaa cunaa oo dhahaysa lacagteeda waa laga jaranaya iyo waxaas Aha.
kax soo weydi dadkaa weydinin Haa.
Adiga dadka oo shaqo ku leeda kax soo weydi marka oo waxaa leedahay dhibka waxay leedahay waa dadka anaga isweydiinaynaa Waa inta meesha ay weyd isweydiinaysaa.
safarka weydin lahaayeen waa maxaa lagu dhaha hataa ni waa liga cunaya hataa ni saana lii yeela ma- qofkaas ma ku saacideynin dabcan waa su-aal kale oo haddana kuu keenaa meesha haa qof ku saacideyna mooho marka wix haddii lagu cunaa qofka ama daatagii ama wicitaankii wixii inuu Kaasoo ogaado fiiri, customer haa, care u tegaya haa maxaa arkaysa hataa update kuu saaran Mhm.
maxaa lagu dhaha updateka qaarkood hataa mad update garaynaya Mm.
waa iska dismiss garaynaya Mm.
maxaa jira bundles oo heli kartaa oo one hour hal maraa iska update garayn kartaa oo labaatan shilin bis Ah, so inaa laga faa'iiday sida oo information sax inaa lasoo ogaado Ehe.
waaye Ah.
een, sanadkii hore safaricom waxay launch garaysay eh, two in one brand campaign Een, muxuu yahay maxaa inooga macnayn kartaa two in one brand haddaad la socoto ama faahfaahinta taasoo usan noqonayn canab inta taasa aadin Een, waxaa inoo sheegtaa mar kale een, bal arrinta ku saabsan tonikiwa iyo een, inta wataan usoo noqon doonaa Een, waxaan rabaa inaad noo sheegto noo sharaxdo qofka waxyaalaha f- een, uu achievementku qofka ku heli kara ama targetka qofka een, uu ka heli karo markii tonikiwa ay imaato marka isticmaalkaada ku Aad xiranta iyo aad.
maxaa arkaysaa shan shilna isticmaalaysa ama toban shilna isticmaalaysaa Ehe.
haddaa isticmaasho daily targetaa jira Ehe.
ban ah, ma weekly targetaa jira monthly targetaa jira oo kuwa dhataa jira hataa oo kaasaa la oo fiirinaya kuwa dhaata qofka yani markay ko- koolku ka dhamaan deyn u qaadan karaa oo deenka u qaadan kartaa Haa.
laakiin deynta taa dhib male waa qaadan kartaa but uh, waxa oo qatara lagu siinaayo oo samcada Yacni lagu waqti aad ku siinaayo, hadli karto adiga.
deynta inaa qaatida taa ma aho inaa ayrkoo gatida oo ku iska enjoy garaysid Ah.
oo speedkiisa taa diyaar waayo Eh, marka maxaa kale ee wadataa
anaan expiry bundlesaa heli kartaa sax yani waxaa dhicaynin Ah, waxay dhacaynin you can buy ku- kuwan kuwan kale maxaa waaye 24 hours aa jir weekly aa jir moogta maxaa dhihi kartaa adiga dadka maybe zaid ma isticmaasha marmaraa furtaa Aha.
maxaa dhihi kartaa nan experience ka aan iska qaata Zac- mid So, aan every dhacaynin time-ka- oo every any time aan heli time-ka karo aa heli kartaa ha.
oo waqti aan ku xirnayn waxaan ku xir oo wicitaanka haday tahay haday call Call.
eh, eh, call haday tahay haday tahay data bundle Aha.
mar kolba free iska tahay ha marka eh, k- tan freega ah waa dadka inta badan aan isticmaalin haa Laakiin markay u baahanta- isticmaalkaada kor adaa adaas aqaanta moogta Haa.
soo adaa aqaantido maybe boqolaan qaata boqol anima idaaqaaya adaas aqaanta moogta Qof- sidaa Sax.
isticmaashada iyo waxaas qofa arkaysa oo labaatan shil qaada oo boq- konton shil qaadana oo wiiga dhan isticmaalaya soo qofkaas camal muxuu qaadanaa na- naan expari Ah, tan aan dhicaynin Aha.
sax waa tahay een, canami waxaa sidoo kale noo sheegtaa een, safaricom waxay t- eh, transformingka oo ku samaysay eh, maciishada kenyaanka ma jirtaa wax isbedel hadda ay ku keentay oo ku samaysay haa waa jira haddan program maxaa jiran ah, waxa la dhahaa ndoto zetu Mhm.
oo project haddaa haysid oo maxaa arkaysa ah, kama dadkaada oo Waxa inaad u qabato u tarto.
oo u qaban rabto.
Haddii tahay iskuul Oo inaad prog- tahay, ah, iskuul haddii biyo ama tahay.
meel biyo tahay oo in loo dha- loo xiro ama loo diro projectkaas haddaa haystida ndoto zetu waa jira formaa jira oo apply yacni qof walba in riidiisa loo rumeeyo oo rumaysa haa keligaa taa maaho communitygaaga dhan Sax, aad inaa wax iyo- loo qabtida dispensar school im- em- een, caaf- goob caafimaad ah caafimaadka wax dhan waa jira haddaa project haysa alla aamusin dadkiina kaa dhig wax uu tara haa wax marka waxaa leedahay qofka hadduu wax uu hayo project ama meesha baahi ay ka jirta tuulada Waxaa waa inuu soo keena- gudbiyaa uu gudbiyo oo la fiiriyo oo waa la- oo qasab waay waa la qaadanaya see loo fiiri marka waa projectaada haddaa si fiican u repres Ah, yacni proposal soo qoraysa, soo hagaajinaysa.
hadaa hagaajisa oo dhahdi dadkeena meeshaana biyo ma jira ama hospitaalka saan waay ama hospitaal waa haynaa waxaan anaga dhiman iyo waxaasa as long project iyo wax dhan si fiican aa u hagaajisa Mhm.
dotozetu formkaa jira oo sax buuxinaysa insha allah haddaa ku nasiibsanto taas marka waa helaysaa haa waa dabcan waa faa'iida marka hadda safarcom ay u keento dadka inay macishadooda kas- kor u qaado Kor, haa.
indhootooda ka mid ah haa waa tahay een, ilaa hadda ma jirta wax project ah een, ay keentay safaricom mise lagu guulaystay oo hadda inta badan han over noqdeen mise waxyaala badan looga faa'iidaystay oo adiga ka ka warqabto project badanaa jira Mhm.
hosbitaalyaasha oo ah, sariirta iyo waxaas daawayaasha oo la geenayo oo yani jira.
agabka iyo waxyaalaha loogu talagalay haa school hataa schoolyaasha qaarkood project waa lasi maybe renovation oo schoolkooda la sameeyo Yacni, dib Biyaha hawen lagu la sameeyo siiyo, schoolka haa, la biyaha hagaajiyo.
la geliyo schoolyaasha hospitaalyaasha moo equipmenta loo geeyo Mhm.
so waa jira hataa cidi maybe ushambani ama meel aad joogto Tuulo ah.
tuulayaashan Mhm, aad joogto mhm.
hadaa aqaantida oo waxaan hadaangey safaricom oo dadkeena hadaa ku
Ah, dadka een, baahi u qabaan haa may ku saacideeyaan Aha.
imao ah, ndoto zetu soo buuxi diyaaro insha allah aad baad mahadsan tahay Een, shukran baan leeyahay een, canab canabey eh, bal marka hore intaanan gudagelin een, tan arrintan waxaan rabaa marka inaan noo sharaxdo waxaa program hadda waxaa socdaa go mantly la dhihi go mantly maxay tahay go monthly maxaa jira oo minutes data iyo sms Mhm.
oo hal mar lagu Aad iyo siinayo aad, mhm.
kan ugu yar shan boqol waayo Mhm.
hadaa u baahanta star five four four hash Mhm.
go monthly adesa Mhm.
maxaa la dhahaa all in one all in one all in one waa dabcan waa all in one wax dhan hal meera ku helaysa ha waa iyadoo dhan isku wada keen all in one ahaa all in one marka waxaa leedahay waxaa laga helayaa een, wicitaankii iyo Star sidoo five kale four four hash. Kan wicitaankii afar- waxaa isku- afar afar moo marka waxaa iskugu jiraan tii wicitaanki iyo data iskugu jiraan iyo sms oo two ku g b jira. Haa.
iyo s m s ki Ah, kan- saddexaasa iskugu jiraan Ah, extra minute uh, maxaa lagu siinaa extra maxaa waay youtube g b a lagu siinaa oo two g b oo extra lagu oo siinaya faa'iida oo lagu siis dul saaraya sadarsaanaha Mhm.
maxaa arkaysaa meesha oo afar shilin ku hadlaysa Mhm.
laba shilina ku hadlaysa Mm, so kan ugu yar maxaa waay shan boqol mm.
isticmaalkaada ku xiranta marka shan boqol qofkii qaato eh, wuxuu ku hadli karaa wuxuu helaya one hundred minute iyo five- two g b iyo SMS.
500 sms ha yuu helaya uu helaya waa faa'iido qofka Ahaa.
taa waa maanta qofka waxay laakiin waxay ku xiranta sida isagoo isticmaalkaada isticmaalkay ku xiranta haa, maxaa qaadan kartaa after one week two weeks hadduu kaa ista- kaa dhamaata isticmaalkaada waayo so one thousand haddaa qaato waa ayadana waa four hundred ama afar boqol oo minute ahliisa citaan ah Haa, iyo gb-go shan boqol iyo extra gb oo haddan kuu sheega oo tukal haddana lagu sii dare Haa.
oo youtube-ka Haa.
marka waa gooni waa kala gooni marka kaas gooni waayo layskuma qasaayo maya maya aad iyo aad waa mahadsan tahay ilaa saddex kun waaye saddex kun oo ugu dhamaysa Mhm. aad baad mahadsan tahay shukran een, canab waad mahadsan tahay maxaa kale u wadataa marka een, go mantly go monthly maxaa kan kale pl- data jira data plan bis hataa waa jira Aha, oo goonigiisa ah.
geesiga haa dad qaarkood maxay rabaan kulliga hal mar internet iyo minute iyo nini bat maxaa jira dadkoo data bis rabo Ah, waa jira biya so kan shan boqol yani kool aan rabin data data bis bisra data bis ay rabaan so meesha 5gb lagu siinaa meeshan 7gb a lagu siinayo Ah, oo 1000 ka sax meeshii kale oo lagu kunna 15gb lagu siinaa meeshan 20gb a lagu siinayo aad iyo aad Ah, ah.
waa kay minutes plan ayadan oo noo sheegtay waa qorshe haddan ka hadlayna dhegeystayaal two g b way sheegtay hadda umaasan tahay Een, shukran waxaa aan u imaanaynaa hadda inkastoo gabagabadii aan soo gaarnay canabe goorro waan ku fasaxi doono waxay noo sheegtaa een, wifi-ga qofka isticmaala weliba gobolka waqooyi bari ee g b four g ga hadda laga hadlayo sidoo gobolka uga faa'iidaysan karaa Of, ah, kan oo wifi-ga maxaa jiro dokoda gadanaysa ruta ruutaa qofku gadanaya haa ruta maxaa la gadaa kan kale laba shee Mhm.
waayo maxaa jira kan oo toban kun iyo kan toban iyo eleven thousand ku eleven thousand iyo ku toban kuna jira toban kunaa jira sax haa.
marka hal kun buu kan kala dheeriyay oo ah, hal kun bis uu kala dheeri bat isku mid waa isku shaqo waaya designka bisa kala designka aad iyo aad ah, kala designka yani qorshaha iyo eh, sida qalaqaabeynta haa sida la abuuro miyaa la dhahaa aad iyo aad haa
so maxaa jira Eh.
markaa gatida maxaa jira monthly monthly bundles sax tan bishii isticmaalkada ku xiranta oo ayadana isticmaalka ku xiran haa tahay kan ugu yar maxaa waaye saddex kun waaya saddex kun bishii ilaa twelve thousand aa jira waa saddex kun ilaa iyo laba iyo toban kun ilaba iyo tobanka oo qofka uu gadan karo u gadan karta so kan oo saddex kun maxaa lagu siinaa ninety g b Ah.
na speedkiisa hataa ma laga hadlaaya dacaan sidaa Boqol doontaa waaye.
video ugu daawan kartaa Boqol whatsappka waaye, ugu haa.
koolka video call waxaad doonto waxaa la dhahaya slow slow slow slow meeshaas ma laisku imaanaya qadka ayaga ana sigo kugu soo celinaya wax yar maya ma jira taabeen u sheegaa soo maaha Maya, hadda saasi maya.
wey waxaas maxaa lagu dhahaa waxaas ma jira so 90 gb oo fiicanaa Aad lagu iyo siinayo oo aad.
5 megabits waayo Hay.
so maxaa jir kan oo 3 kun waa 90 soo maaha Aad kan iyo aad.
4 kun iyo 100 shilin maxaa lagu siinaa 120 gb ha so badi maxaa arkaysaa maybe keligaa jooga cidda so keliga haddaa jooga kan oo saddex kun caadi waa ku anfacaysa Ha.
laakiin haddaa dhahda boqol qof aa la jooga ama maybe soomaali soo ma aqaanta dadkeenu waa iska badan tahay.
aad yaa qof walba aan loo gelin Ha, qof walba loo gelinaa saddex kun maku anfacaysa Aye.
maxaa jira ilaa six thousand four thousand na speedkiisa maasha allah waay ha kaasaa marka uu dadka faamiliga anfacaya faamiliga anfacaya ha aad iyo aad waxoo waxoo galab galab iyo maalin maalinna oo hagaagma iyo waxaas ma jiro ah.
waan oo free oo dadka unlimited lagu siinayo Mhm.
oo maraa jira mara ma jirin ma jira Haye.
taas wax khatar waay oo bo- oo qofka 100% ay ka faa'iideysan sure karaan waay, ha.
marka een, hadda gobolka een, gaarisa wajeer iyo mandheera isiolo ma isticmaalaan marka waa hadda isticmaalaa 4G meel kasta waay hadda Waa- ma qof walba waa ku heli karaa meel kasta mandheera waa laga isticmaalaa maalin kasta mandheera waan dira aad dirtaa Ah.
aad iyo aad hataa waa heli karnaa hataa telefoonka meesha normal iska imaadi karaa oo qofka uu qaadan karaa waa u qaadan karaa ha wax kale oo ziyaada ma wataa mandheeri ah in addition in additional maya Mm.
Ah.
okay maxaa eh, kusoo nagu eh, ku daraysaa Mhm, waxaan ku daraaya dadka oo waxaa daa u baahanta Mhm.
awilinsist oo kaasa waan dhahay Mhm.
lacalaa daawac u baahanta ama waxa kaa cileedsana meel toosan aad ha dadka toosan weydi aad iyo aad waxoo la dhahaya waxaydaa laga cunaa ama tele- safaricom saan waay telefoonkayga saan waaya dadka shaqo ku leeda ugey ka maqal afkooda ka maqal ah sidii safaricom oo kale Ahaa.
dad kale ha weydanin haa dad kalaa weydiinan Haa.
Na wa- maxaa kala haynaa telefoonyaasha oo inyar inyara bixin kartaa yacni qofka in yar inuu qofku inuu iska uu ku iibsan karo lipa mdogo mdogo Lipa mdogo mdogo aa jira mhm.
so hadda waa fiirin kartaa inaa qualify garayso star five four four hash waa ku fiirin kartaa na maxaa jira star seven nine star seven nine seven hash waa ku fiirin kartaa haddaa ku fiirisid qualified aa lagu sheegaa telefoonkan iyo telefoonkaan aa ku- aa ku qualify garayn kartaa aad iyo aad haddaa ku qualify garayn kara weli waa iska imaadi kartaa yacni haddaad ku telefoonyaasha.
guulaysan weyso waa imaadi kartaa mar kale imaan kartaa maya waa imaadi kartaa telefoonyaasha kalaa jira oo lagu siin karaa kama samsung camal Mhm.
ma qualify ma laga rabo yacni qofka inuu wax lagu xira condition iyo ama ma waxa- jira ma waa jiro imaadi kartaa waa fiirin kartaa Mm.
Ah.
marka qofka tusaale oo kale gabadha waxaa laga yaabaa inay telefoon toosho iska wato markay suuqa imaanayso ay kasoo t- guriga uga soo tegtaa marka gabdhaha maxaad leedahay Aha. ma inta de- tashlo ma jira haddan fi- 5g aan u soconnaa Ah, 4G aa laga soo gudbaa 5G aa la socdaa 5g aan u soconnaa Dadka So, tooshada wata ka dadka- waran?
maya maya ma haya dad ma jira Wey- oo- ma wey jira ma jiraan.
jira ma jira ma jira saaxiibtaa maybe laakiin ma jira ma jira ma jira
aad iyo- marka dadka waxaa Ilaahu leenahay telefoon u qaada markaan waa diyaar marka waxaa leenahay waa inay imaadaan oo telefoonka fiirisa oo qaataan Oo marka ka aad ku- anfici karo.
every month aad bixin kartaa every day ama weekly aad ka bixin kartaa qofka haddii ah, aad dhihin telefoon ma haayo maalinta lacagaan helayaan qaadanaa ma jira ha deposit yariisaa bixinaysaa telefoonka yani lacag caadi.
dhigaysa waxa- waxaa dhigaysaa lacag eh, Wax dhigaysa yariisa oo dhigi ta- oo shan kun hata gaare yaa dhigi gaare, haa.
marka qofka daily ku bixin karaa weekly ku bixin karaa monthly ku Monthly bixin karaa bixin karaa haa.
Ha, bishi iyo isbuuci iyo maalinlo ku bixin karaa qofka haa intaasuu ku bixin karaa intaasuu ku bixin haddii qofku bixin waayo ka waran ma laga ceshanaya ma laga ceshanaya Eh, laynkaa laga xiraya laynkaa laga xiraya but uh, customayaasheena lacag waa bicinaya dadka oo customer xun ma hayna ha laakiin waqti alasin qofka Wa- waqti waqtiyaa la siinaa ha aad iyo aad shukran canab aad baad umahadsan tahay shukran walaalkay aad baa umahadsantay idaacadda star f m oo codka gobolka qoybara ay dhegeysanaysaan dhegeystayaal caalamka star f m codka gobolka qoybara ka socota dhegeystayaal aad noo faahfaahinaysa noo qaada dhegeystayaal arrimaha ku saabsan tunikiwa iyo waxyaalaha markaas inta badan looga baahan yahay dhegeystayaal ee, qofka uu isticmaali karo iyo waqtiyada qofka uu ku bixin karo dhegeystayaal aad bay umahadsantahay dadaalkeeda iyo juhdigeeda inagu bixisay dhegeystayaal muscab ismaaciil yuusuf bakada ee barnaamijka si wada juru daadiinaya dhegeystayaal gorow arrimaha ee xaalada wadanka ayaan geli doona haddii ay baharali ka noqdo saaxiib ayaan mahadsanidin dhammaantiin
waata dhegeystayaal u mahadsan yahay yuusuf iyo weliba waraysigaasi ku saabsan safaricom ayaanu markaasi ka hadlaynay aan dib kusoo laabano barnaamijka hogaanka ee xaaladda dalka dhegeystayaal oo iminka dabcan tobanka daqiiqa ee warka ka harsan arrinakaasiyo dhegeystayaasha aadi doono si ay qayb uga soo noqdaan sidoo kalena waa fikradahooda kala duwan nala soo wadaagaan hadda iminkaan haddiiha furati waan kusoo dhaweynaa dhegeystay haddii aan la socotayna mar kale soo dhaweeyaanu ku leenahay waxyaabaha miiska inoo saaran sidoo kale maantaanu barnaamijka ku qaadaa dhigaynay ayaa waxa uu ahaa arrimaha la xiriira dhankaasi iyo golaha markaasi diimeedyada dhegeystayaal waanu sheegnay inay iyagu qeyb ka ah iminka ay maalinkii shalay hejir jiraid ay qabteen sidoo kalena ay doonayaan in la dhexdhexaadiyo hogaamiyaha mucaaradka raila odinga iyo weliba madaxweynaha dalka william ruto waxayna leeyihiin waa in la isku keenaa sidoo kalena laisku soo dhaweeyaa yaa markaasi maxaa laga dhexdhexaadinaya yaana dhexdhexaadinaya sideena markaasi laiskugu soo dhaweynayaa maxaana laga wada hadlaya waxyaabaa markaasi miiska saaran qof walbana isweydiinayo adigna dhegeysta aanu doonayno inaad inooga soo jawaabto eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan waa wicitaanada tooska ay dhegeystayaashu soo beegsan karaan si ay qayb uga soo noqdaan sidoo kalena fikradahooda qodobkaasi miiska inoo saaran ee nagala soo wadaagaan dhegeystaha ugu hor ayaanu siinaynaa star f m halow halow star f m wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu
maxamed ibraahim oo kaasoo waa county leeda maxamed waa kusoo dhaweynaa
aad aad waa dhaweyn laakiin intaan barnaamijka guda gelin mm
barajdiga madheera anigoo shucaaca ku furan haye haye wax la iska maqlaa ma lahan waa tahay
marka bal la xiriira arrintaas waa tahay waa dabcan waanu ku howlanahay saaxib waa ciladaasi ee, waa la xallin doonaa ha marka haddaan u galagalo barnaamijka mm
dhexdhexaadinta raila odinga iyo madaxweynaha aad baan u soo dhaweynaynaa haye
maadaama uu waddanka uu ka jiro abaaro ba-aan gaar ahaan gobolka waqooyi bari haye
annaga nooma fiicnaba khilaaf iyo qajajacam garasada waqooyi barina marka maxaa laga dhexdhexaadinayaa yaa dhexdhexaadinayaa su-aala laisweydiinayo
dabcan waxaa dhexaadin kale ayaan filayaa dad kasta siyaasiyiinta labada dhinac ee baarlamaanka ku jira haye senatarada iyo gafanaha gafanayaasha labada dhinac ee ka matala ayaan filayaa inay dhexaadin doonaan waa garta oo state house ay ku boqdaan ruto highland ay ku boqdaan gurigiisa waa garta
kadibna loo kala loo kala dhabaqaado oo oo arrinta arrintooda yacni highland shala wuxuu dhahay waxaan sheegay aniga ruto lama soo bandao haye
oo saasaan maqlaaya soo dhahayo marna lagama yaabo inaan suubiyo waan public holiday uu dhahay fasax waaya waayahay waa isniinta
ha public holiday yani asaga madaxweyne ahaan u dhaqmaa haye haye
amarada uu bixinayo waxaan moodaa sida madaxweyne camal public holiday waxaa bixiya madaxweyne oo keliya aad iyo aad
marka duqaniyo fariinka u koostay haye marka insha allah arki doonaa si waxay ku dambaysa aad uad mahadsan tahay saaxiibkaas uu mahadsan yahay mandheera ayuu naga soo wacay maxamed saaxiibka barnaamijka ayuu ahaa dhegeystayaal kale oo aada u tiro badan ee qadadka ku jira star f m hallow
alo salaam calaykum wacalaykum asalaam waraxma
sielo taleef maha cabdijir haadig waa laga xun yahay walaalayaalo tashiish baa ku furan waxba lagama maqlaa waa tahay aad waad mahadsan tahay Eh, dabcan eh, waanu la soconnaa dhegeystayaasha qaarkood iyo weliba en, arrimahaasi en, qeybo ka mid ah eh, waa eh, gobolka oo iyada markaasi cilado ay jiraan laakiinse waa lagu howlan yahay waana la xallin doonaa daqiiqadaha soo socda iyo saacadaha soo socda star f m hallow hallow star f m hallow dhegeyste
halow soo dhow
waa dhowaa saaxib magacaaga
waa wadacalasho waxa weeye haa calasow waan kusoo dhaweyna marka ay leeyihiin waxbaa la dhexdhexaadinaya kuwan aad ku sheegtee oo iyaga qayba ka ahaa ninkan taageerada ninkaan odaga u waayey ee taageeri jira ninkaan odaga ee beenta uu ka dhaadhiciyey markaas xaggay jireen marka oo falaqaysiga iyo bala gacmo gacmaysiga uu dhacayo kuuraha iyaga la boogayay xaggay ku maqnaayeen haye
walaayow kenya dulmi badan jira haye
dulmi badanaa ka jira ma garat waa garta marka adigu s- ma soo dhaweynaysaa in raila iyo ruto la dhexdhexaadiyo
dhexdhexaadin ma diidayno laakiin waxaa weeye waxa ay ku socdaan mm waxa weeye eh, su- suuragal maahan maxaa yeelay eh, annaga waxaan haysanaa in la dhacano hala saaro meeshaas yaa idin dhacay waxaana dhacay kuwa hadda meesha jubukaati ayaa sarkalandiya noo keena ma garat haye
taa meel hala saaro kenyana waa ka weyn taa raylo iyo ruuta labadaba kenya ka weyn waa garta waa waa waa waa laga heshiin karaa waa garta laakiin waa in meel la saaro waa garta waxa weeye marka la dawlad oo la leeyahay waa maqa waa maqaaxiid oo kale iyo kambani iyo adeer kambani iyo kenya waa kala wen yihiin hadduu uheesa diyoogaas waxa ka yeeraya aftiisa waa maqleen haye iyo naw xamxamta nawnawda ka yeersa diyooga waa haye in meel la saaro lasoo sheego haye waxa weeye sideed milyan iyo bar inaan helnaan ku haysanaa waa f- ayaguna shan milyan ay heleen waa sida aaminsan tihiin sida aan aaminsannaha waa sidaas udaadiisigana uu noo sheegayo waa garta marka marka ma- eh, marka hadda waxaa laleeyahay maxaa laga wada maxaa laga wada hadlayaa yaa xalinaya maxay ka wada hadlayaan maxaa laga xalinayaa reela iyo ruto
ruto ee raila waddankaas oo kenya weyn labadooda dee waa kuye mugta anigu haye
waddanka kenya labadooda ka weyn oo dee waddankaanu inuu baaba'anba iyo dhaqaalihiisa wax gaaraan annaga hadda raalli kama niini mugta waa yahay innagoo macaarada xataa ra- waddanka waxyaalahaan ilaalinaydaa jireen mug laakiin reela waa maqashaa xitaa isniinta public holiday ayuu leeyahay isagoo dowladda ahayn babligaas holodey waa iska noqonaysaa hataa waa xataa inay noqonaysa holodey inay holday noqonaysaa waa muuqatahay laakiinse anigu waxaan leeyahay aha
waddanka wanaagiisa ha laga taliyo waa uu leeyahay ugu aadaad mahadsan tahay waddanka waxgaaraan ma jecli anigu hal iyo ka mid a xataa waa yahay cala soo mahadsanid laakiin laakiin daainta waana waa iska celinaysa waa yahay thank you cala soo mahadsan yahay isagana nairobi nuga soo wacay waan uga mahad celinayaa fikirkiisa iyo weliba qaabka wanaagsan ee qeybta uga soo noqday saaxiibada kale ayaanu siin doonaa fursadda iyaguna qeyb si ay qeyb uga soo noqdaan barnaamijka fikradooda kala duwan noola soo wadaagaan dabcan daqiiqadaha kooban ee warka ka harsan Eh, arrimaha markaasi miiska inoo saaran maanta waa dhexdhexaadinta raila odinga iyo weliba william ruto golodiimeedyada dalka oo iyagu imika arrimahaasi soo jeedinaya laakiinse waxaa la isweydiinaya waxay tahay yaa dhexdhexaadinaya maxaa laga dhexdhexaadinaya dabcan maxaa loo sheegayaa labada dhinac oo waxyaaba markaasi miiska inoo saaran oo aanu barnaamijka ku eegeyno iyadoo sidoo kale xusud mudan tahay in labada dhinacba ay midba midka kale uu leeyahay kanna hoygaaga tegi maayo oo marti ku noqon maayo kanna uu leeyahay dabcan anaguna hoygeena imaan maysid oo ku martigelinayno waa dowladda iyo weliba dhankaasi iyo mucaaradka dhegeystaha kale aynu siino star f m hallow hallow star f m salaamualeykum wacalaykum asalaam waraxma
waa dhimbil gaarisa dhimbil soo dhow
waa dhowahay alxamdulilah waa la fiican horta in rayla iyo ladadhaxaad iyo ruto aad bay u fiican tahay sababtoo ah amniga waddanka ku jiro Een, dadka een, diimaha ee, muslimiinta iyo dadka kiristaanka ah ee muslimiinta ah dadka kiristaanka ah inay waddanka wax ka yihiin ay cadaynaysaa inay waddanka isku shuqlaan sababtoo ah waddanka hadda meesha u socdo iyo rayla iyo wuxuu wado iyo arrimaha ka socda arrimo wanaagsan maaha marka maadaama ay dadka diinta sida annaga muslimiin haddaan nahay in arrin dhammahaas aan la dhexaadino oon dhex galno waa arrimo muhiima magarad maxaa laga dhexdhexaadinayaa yaa dhexdhexaadinaya waxaa laga dhexaadinayaa waxyaalaha uu tabanaya la weydiinayaa madaxweynaha maadaama uu leeyahay waa lee khiyaanay een, anigaa badiyey anigaa madaxweynenimada ku guulaystay waa la weydiinaya waxaa leeyahay waa markii uu dhahay waa lu- cabaaraa la sugay sufriinkoodaa la sugay sufriinkooda ee waxay caddaysay inuu madaxweynaha hadda ruto uu ku guulaystay een, kabacdi waa aqbashay cabaaraa joogtay kabacdi war ayaa yimid anaadaadi guulaysta ah ida keentay iyo meesha ka imaatay tee waayo Een, waa wixii tabasha ah haddii uu wax u koraas iyo wax u doonayana waa la xalinaa si uusan waddanka qalqal u gelin waa annaga garta haddii aan ku wax ku waxa yar aan ku fahansiiyo gobolka waqooyi bari hadda annaga soomaali ahaan haddaan nahay oo dadka kenyaanka kenya kenyaanka aan nahay abaaraan hayso waddankii abaaraa ka jirto daacuunaa ka jiro een, diilaana ka jirto marka in maanta maandhamaandhe iyo rabsho iyo waddankii madaxtooyada iyo nairobi ay ka dhacdaayeen nooma wanaagsan sababtoo dhaqaalihii iyo meeshii wax ka imaanayeen meesha waa magarat Mm.
marka marka anaga wax- had iyo jeer dhexaadinta ay dadka muslimiinta ay wax dhexaadinayaan iyo kiristaanka ayaa muhiim ah marka waa in la dhexaadiyayo waa muhiim Ah, aniga ay ila tahay Sha.
Een, waana arrin fiican oo aad u wanaagsan waana soo dhaweynaya boqolkiiba boqol aad uad mahadsan tahay haya thank you wuu mahadsan yahay saaxiibkaasi dhimbil naga soo wacay eh, islii gaarisa lodge waa naga mahadcelinayaa fikirkiisa iyo weliba qaabka wanaagsan ee qaybta ugu soo noqday saaxiibada kale dhammaantood iyaguna way mahadsan yihiin fikradooda kala duwan oo naga mahadcelinayna dhegeystayaal
aan soo qabta mid kamid adeega qaybta barnaamijka ah dhegeysta xafiiska ilaalinta xoogaha waa xafiis maareeya macluumaadka shakhsiyadaada ee sida ku qeexan xeerarka ilaalinta xogta ee sanadka labada kun sagaal iyo tobankay milmariyeen waana waajibaadka shaqo ee ka mid ah xakamaynta sida dabcan loo soo saaro xogaha shakhsiyadeed dabcan xaqiijinta iyo soo saaridda macluumaadka khaaska ah iyay noqota mid markaasi waafaqsan mabaadi'da ku qeexan xeerarka ilaalinta siraha dadka iyo weliba in shakhsiyaadka ay helaan xuquuqda iyo weliba tallaabooyin markaasi lagu badbaadin karo xuquuqdooda gaarka moogtahay marka macluumaadka shakhsiyadaadee si qaldana loo helo inaad markaasi dhibaato kala kulmi karto sida khiyaano iyo weliba xatooyo waxyaabaha lagu aqoonsan karo xilligan oo in dabcan macluumaadka la wadaago ay fududdahay waxaa muhiim ah in kuwa xogaha soo saaro sidoo kalena ilaaliyo ay si anshax leh u maareeyaan xogaha qaaska oo ay raacaan mabaadi'da ilaalinta xogaha sida sharciyada cadaaladda iyo weliba daahfurnaanta xaqiijinta macluumaadka la soo saaro sida sharciga markaas uu daahfurayo daada ujeedada waa maxay tahay dabcan waxay tani markaasi micnaheedu tahay in xogaha la soo saaro markaa laga leeyahay keliya ujeedooyin gaar ah dabcan waa yareynta xogaha xaqiijinta in xogaha shakhsiyadeed ay tahay mid markaasi ku filan oo ku saabsan inta laga maarmaanka yihi dhegeysta sahnaanshuhu xogta inaysan ahayn mid markaasi qaldan xadidaada keydinta xaqiijintii macluumaadka qaaska ah ee markaasi aan la keydin wax ka badan inta laga maarmaanka u ahi ujeedooyin loo ururiyo dhegeysta hufnaan iyo weliba ilaalin ee qeybta markaasi amniga ama suurtagalnimada dhegeysale xaqiijin kara in la qaado tallaabooyin kasta oo caqligal ah si loo tirtiro xogaha qaaska ama shakhsiyadeed ee aan saxda ahayn ama dib markaasi loo soxo iyadoo aan la dib dhegin dhegeysa mise dabcan dibdhac xoogan loo keenin dadka waa inay wax ka bedelaan dhaqanka faafinta macluumaadkaas si ay u ilaashadaan xogahooda gaarka shakhsiyaadka xogaha laga arurinaya waa inay markaasi garanayaan xuquuqdooda oo ay ka mid tahay in lagu wargeliyo sida loo isticmaali doono macluumaadkooda inay macluumaadkooda ay ka helaan xafiiska lagu soo saaro ama lagu maariyo inay kasoo horjeysan karayaan soo saaridda guud ahaan ama qaqayb ahaanshuhu xogtooda qaaska ah inay markaasi la tirtiro dhegeystayaal xogaha beenta ama wax marin habaabinaysa ee iyaga markaasi dani dano ay ka leeyihiin kuwa xogaha xakameeya ama soo saara waxay mas-uuliyad ka saaran tahay sida ku qeexan xeerarka inay markaasi kasoo baxaan dhegeysta in xafiiska guddoomiyaha ilaalinta xogaha iska diiwaangeliyaan waa xogmaareeyaha iyo sidoo kale xog soo saaraha inay soo cusbooneysiiyaan shahaadada diiwaangelinta markay dhammaato muddada lagu talagalay labada sana dhaqangelinta mabaadi'da ilaalinta xogaha iyo xaqiijinta u hogaansankeeda in inta ay socdaan howlaha soo aruurinta dhegeystayaal ama dabcan soo saaridda xaqiijinta in dadka macluumaadka lagu aruurinayo ay adeegsan karayaan xuquuqdooda xaqiijinta u hogaansanka soo saaridda xoogaha sharciga ah inay sameeyaan qiimeyn la xidhiidha ilaalinta xoogaha markay u badan tahay in soo saaridda xoogaha oo halis sare ku keeni karto xuquuqda iyo weliba xurriyadda dadka mas-uulkaasi leh dhaqangelinta tallaabooyinka farsamo iyo weliba hay-adeed ee lahabo ee howlgalka soo saaridda macluumaadka dhegeystayaal haddaba xogtaada waa mas-uuliyadaada dhegeystayaal wixii faahfaahin dheeraada waxaa kala xiri karta mase booqon karta bogga dabcan hay-adda ay leedahay waa w w w dot o d p c dot g o dot k e dhegeystayaal waa w w w dot o d p c g o k e dhegeystayaal waa office of data protection commissioner dhegeystayaal halkaasay booqon kartaa kalana socon kartaa wixii macluumaad ah aada u baahan tahay dhegeystayaal aan kuugu sii daro dhegeystayaal haddaba sidaad faahfaahinta ama macluumaadka saaka ku maqlayseenba go matly safaricom had yo jeer waxay u taagan tahay inay qanciso macaamiisheeda islamarkaana ka haqabturto adeegyada ay u baahan yihiin go mantly a macaamiisheeda u ogolaanaysa inay helaan qiimaha lacagtooda ama qof waliba intuu asaga markaas wax u xakameyn karto mise u geen karto qarashaadkiisa iyagoo weli haysta xurriyadda qofka uu ku dooran karo sida uu doono uu adeegsan karo dhegeystayaal hadday tahay dhanka wicitaanka ama koolka dhegeystayaal hadday tahay dhanka fariinta gaaban iyo hadday tahay dhanka data bandle dhegeys oo qofka internet ku adeegsan karo dhegeysola fursado qofka go mantly uu ku siin karo dhegeystayaal cid waliba waxay isticmaali kartaa bishii sida asaga oo markaasi howlihiisa ku dabaran karo sida howlihiisa u socon karto hadday tahay dhanka wicitaanka ganacsadiisa howlihiisa dabcan mashaariicda kala duwan asagao qofka u wato wax markaas ku mashquulsan yahay ama hadduu yahay oday dhaqameed oo dabcan waxaasoo dhan waxaa u fudud qofka inuu bishii uu ku shubto dabcan lacag asagoo ku filan dhegeyst haddii qofka uu kun ku shubto mise shan boqol oo kaara ku shubto waxa uu helayaa wicitaan boqol dhegeystayaal minit ama boqol minit ayuu qofka helayaa oo qofka uu ka hadli karo waa dabcan daqiiq daqiiqadooyin boqol ah ayuu qofka helayaa shan boqol hadduu ku shubto oo la socoto dhegeystayaal two g b dhegeystayaal oo internet ah qofka internetka uu ku geli karo dhegeystayaal una wacan haddii qofka uu caadi internet ahaan u heli karana waxyaala fara badan qofka seven g la siinaya dhegeystayaal howlihiisa wixiisa uu ku dhamaystiran karaya dhegeystayaal waa fariinta qofka hadda markaas cid waliba leeyahay wixii dhan waa laisku soo wada duuduubayo hal meel ayaa lagu soo geliya oo si wacan ayaa markaasi howlaada u dabari kartaa una socon kartaa dhegeystayaal waana qeybta markaasi go monthly dhegeystayaal in yar ku shuba sidoo kale in yar howlahaada dabcan isku dabarid oo si wacan u sii wado oo howlahaada ha kuu noqdaan mid isku dheelitiran dhegeystayaal waxaana markaas lagu leeyahay dhegeyste maanta ku bir oo ku raaxayso kaarka ee dabcan ee shirkadda ay ku keentay ee monthly dhegeystayaal waxaa qaraacaysaa xidig hal eber eber afar gees kadibna waxaa kusii dhufanaysaa lambarka sagaalaada kuu soo baxo kadibna waxaa kusii dhufanaysaa lambarka shanaad ee go monthly kadibna adaa sii kala xulinaysaa dhegeystayaal halkaasi kala siyaan baa qaadaysaa dadkaada hiladaada qaraabadaada ciddaa doontaa la hadlaysaa oo adigoo mar weliba dhoola cadeynayo qusee faraxsan oo dadkaada weliba asaabaha dhanka weliba ku fiican tahay waa markaas isdandoonaya isgadgaadaya doonaya inay ishukaansadaan waa kaas hadda adeer haysaa soo qabso goomantly kunkaada ku shubo shantaada boqol ku shubo yeeba kaa qaslan adeer dhegeyste waxaaba intaasi kuusii dheer in adeega gomantly ay ku heli karaan telefoon ama ku heli karaan telefoona casri ah dhegeysta ka fadhiista adeega shirkadda isgaarsiinta safaricom ee gomantly waa adeeg aad ku helayso wicitaan adeega internetka iyo weliba fariinta gaaban dhegeystayaal anigana shan boqol baan kuugu shubayaa dhegeysta bal ka war yaa ka wanaagsan halkee laga helayaa shan boqol aan kugu shubayaa dhegeystayaal maantaoo shan boqol aan ku siiyo beri qof kaloo shan boqol aan siiyo beri dambe qof shan boqol aan siiyo ilaa shan ruux aan ka gaaro qof walba waxaan u gelinayaa shan shan boqol dhegeystayaal oo inta yar uu ku hadli kara dhegeysta laakiin haddii hadalka kala tartiibi adeer wixii dhan haddii hal mar hayo ha wada dhammaynin qaarna ugu talagal star f m inaad barnaamijyadeeda uga qeyb qaadato qaarna ugu talagal dhegeystayaal in dadkaada eheladaada qaraabadaada inaa laakiin hadalka looma baahan adeer jooji in yar oo keliya ayaa lagaaga baahan yahay oo markaasi nuxurkeeda sheekada wadato laakiin wixii sheekooyin dhadheer waxaa markaasi safarcom ay ku leedahay waxaan kuu sinay data oo qofka wax leedahay whatsappka soo gal whatsappka xan baan ku hay whatsappka soo gal muscab wuxuu kuleeyahay whatsappka soo gal bazuu whatsappka soo gal uu kuleeyahay dabcan durbo uu soo gelaya whatsappka yuusuf halkaasuu kuu sheekeynaya whatsappka laakiin wixii sheeko hooyo salaan iyo qaraabo salaan iyo in yar oo sheekeyra kafkaftan ah waxaasi waa gomantly dhegeystayaal anigana kuu bilaabayaa dhegeyste ayaan siin doonaa haddii eebaha raalli ka noqdo laakiin berito maanta ma aha berito ayaan bilaabaya raalli noqda beri oo khamiis ayaan bilaabi doonaa siin doonaa dhegeystayaasha hal qof aan beri siin doonaa beri dambena qof kale la siin doonaa ilaahay idinkiis sidaas ayna u socon doonta ilaa qof waliba ay u noqoto laga gudbo kaarka labaatashan iisoo diriyo labaatashanaa lagu leeyahiyo sansidan iyo kaar sanaan qaata labaatashanin iyo waxaa sheekadaasi kaama maqli doona dhegeystayaal idaacadda star f m cunto gobolka uqii bergebagabadaan soo gaarnay barnaamijka dhegeystayaal waad ku mahadsantihin la socodka xulashada dhegeysiga saaxib iyo lisubakad iyo muscab ismaaciil ay si wada jira barnaamij ku daadiinayaan dhegeystayaal shukran shakuuran wa shukran jaziilan dhammaantiin meel walbaa joogtaan maalinta berito arrimaha qoyska ayaa ballan inoo ah inta ka hor waxaynaga tegaynaa sidaasi nabadgelyo saaxiibayaal mahasanidiin